إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا waxaanu ka cudur daaraynaa cillad yacni u baahnayd xallin oo dhinaca nadka ku saabsanayd oo ta'ahur keenay in waxa weeye aan ka cudur daarano marka kolley ta'ahurka darsigu cilladaas ayaa keentay marka waa ka cudur daaraynaa taas waxaa inoogu dambaysay hadalkuu sheekhu yidhi ama mualifku raximah اllah walatii fi ljasadi xalqu lcaanati wanatfu libطayni wataqliimu اladaafir walistinjaau wاlkhitaan waxa uu sheegay inuu sheekhu toban shay fidrada saliimka ah ee sharcigu uu booriyey ay ka mid tahay marka waxa uu sheegay sheekhu in waxa weeyaan shanna ay ra'siga ku sugan tahay shanna jasadka ay ku sugan tahay shanina ay jasadka ku sugan tahay nacam marka wuxuu inoo sheegay abaafirta oo la gaabiyo iyo timaha ama ibtaynka labada kalankilood iyo wixii lamida oo la zuuliyo iyo inay istinjaagu ka mid tahay istinjaagu waxa weeye qofku inuu istijaysto ama biyo ha ku istijaysto ama ha ku istijaysto waxa weeye axjaar iyo dhagxaan iyo wixii lamid ah sheekhu wuxuu yihi waxaa kamid a fidrada alkhitaana waa kamid ah sunan lfitra khitaanku waa gudninka gudninku inuu mashruuc yahay hal masalaan ka tilmaamay halkan gudninku inuu mashruuc yahay rag iyo dumarba in la gudaa culamada muslimiintu iskuma khilaafin waa jirtaa in la isku khilaafay ma waajib baa mise waa sunne ragga iyo dumarka labadaba ma waajib buu ku yahay mise qayb buu waajib ku yahay qaybma sunnu ku yahay masaladaas waa masale ahlucilmi ay ka hadlaan laakiin inuu mashruuc yahay oo waxyaaba sharcigu uu ku baaqay uu yahay oo sharciga nusuus inuu mashruuc yahay ku tusinaysa lagu hayo hada laa ishkaala fiihi culimaduna kutub bay kaga hadleen masaa'ilkiisana waa bayaamiyeen ku tiigaari maayo laakiin waxaan tilmaamayaa gaalada maanta meel walba la wareegaya ee shaqada ka dhigtay ee siminarada u qabanaya inay ka hadlaan gudninka dumarku ma bannaan yahi mise ma bannaana waxa ay doonayaan inay yidhaahdaan ama qasadka iyo hadafka ay leeyihiin maaha inay dumar u nusreeyaan laakiin qasadka iyo hadafka ay leeyihiin waa wax ka fog haddii dumar loo nusreynayo dumar wax badan oo looga nusreeyo ubaa ayaa jira oo in looga nusreeyo u bahan marka baashu dumar iyo maslaxadood lama wada eh waa dhaka kale ya waxa weeyaan gaalo waxay doonayaan in la yidhaahdo dadyagu muslimiinta laga dhaadhiciyo in lagu qanciyo dumarka muslimaadka ahna waxa weeyaan maaragtay laga dhaadhiciyo in wax gudniin la yidhah aanu jirin ujeedaduna waxa weeye sida culimadu tilmaameen gudniinka dumarka haddii laga tago fasaad ka badan baa imanaya oo waa maxay fasaad ka badani dee waa ka yurub yaalla oo waxa weeyaan inay zinadii faafto iyo fasaadkii iyo xumaantii gabadhuna xishoodka iyo xayaaga ay ka tagto inta ay doonayaan in uhama u socdaana waa intaas ilaahayna qur-aanka waxa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min dunikum laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat ilbaqdaau min afaahihim wama tukfi suduurum akbar bu ilahi ilahi wuxuu ihi gaalo awliyaha ka dhiganina dadaa xigsataan oo asxaab ah oo waxa weeyaan a ka dhigataan saaxiibanaha ka dhiganina ilaahay wuxuu yidhi wadduu maa canitum waxa kastoo dhibkiina abay jecel yihiin qad badat ilbagdaau min afwaahim bu ilah yidhi cadhadu afkooday saarsaaranto ka muuqata wamaa tukfi suduurum akbar bu ilah yidhi waxay laba ku haystaan ayaa ka badan bu ilah yidhi a intay muujisteen intay qarsanayaan ayaa ka badan bu ilah yidhi ilahay wuxuu yihi in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha ilahay wuxuu yihi haddii wanaag ilaahay uu idin siiyo way ka naxayaan way ka xumaanayaan oo wanaaggiina ma jecla wain tusibkum musiibatun yafraxuu biha bu ilahi balaaya hadday idinku dhacdana ya hoostay dhag dhag dhag dhag qosol ka jijabinayaan ya oo way idinku wiirsanayaan markaa gaalka ilaahay uu warkiisa sidaa u sheegay isagoo ilaahay jalla wacalaa cid uga aqoon badani aanay jirin inuu maanta dadeegu muslimiinta ku dhaha maslaxad baan idiin wadnaa a oo waxa weeyaan dumarkii dhib baa lagu hayaa dhibka lagu haya waxaa kamida gudniinka waa in laga daayaa ujeedadu maaha in dumar loo danaynayo ujeedadu waxa weeyaan in la rabo in shaciiradaa meesha laga saaro oo dabeedna la yidhaahdo dumar waan ya waxa weeyaan gudniin ha laga ilaaliyo kadibna ay ku dambayso waxa ay gaalo xaalkooda ku dambeeyeen oo ah suuqaqa inaan zinada layskala baqin ee shaaricaan lagu sameeyo zinada a oo sida xoolaha laysku fulfulo sidaas ayay doonayaan hada aladii yuriidunahu a marka wax maslaxada oo ay u wadaan waxa weeyaan dumar ma jirto waa in dadka looga digo waxa weeyaan siday culimada uga digeen runtii muxaadaro aada u qiimo badan oo baabkaa ku saabsan oo aan u malaynaya inay khudbad ahayd mise ay ahayd waxaa galay akhuuna sheekh axmed iid oo waxa weeyaan websaydada ayay ku jirtaa waana dhegaysan doontaa sharciga iyo waxa uu ka qabo in dumarka la gudo iyo culimadu wixii ay ka yidhaaheen iyo maxaa nusuus ku soo aroortay intaasaan ku dhaafayaa ku tiigaari maayo laakin durbaanka shishaa loo tumayaa ku talagala wuxuu yihi sheekhu waxaynu usoo noqonaynaa safxadda misaal lix iyo afartan soo ma wa yukrahu nadfu shay baynu akrinay waxaa kalaan baraarujinaya ama tilmaamaynaa masalo kale oo min daraa'if almasaa'ila masaa-isha nukadka culimada ay ku tilmaamaan waxa weeye waxaynu soo aragnay in sharcigu diiday ama laga hadlay oo culimadu ka hadleen qof inuu qof u kaco ya qof qof ma isu taagi karaa waxaana nidhi culimada qaarkood maxay soo reebeen waalideynka soo ma ya xaqa ay leeyihin awgeed ayay usoo reebeen xaqiiqatanna waalidka iyo ixtiraamkiisa iyo waxa weeyaan dhaqanka iyo qaabka loola dhaqmaayo yaa ikhwaan waa in aada iyo aad waxa weeyaan loogu loo loo loo loogu dadaalo aad waa in loogu dadaalo ixtiraamka waalidka hadalkiisa dhegaysi dhegaysigiisa walow aad aragtid inuu qaldan yahay sheekhuna waxyaabaha qaar buu ka tilmaami doonaa mawduucaasna waa mawduuc in badan aynu maaragtay ka dhacsannahay in badan oo innaga inaga mid ihi oo waxa weeyaan aynu dayacnay weeye haddii laysbarbar dhigo waalidku xaqii unagu lahaa waxa aynu ka gudnay iyo waxa weeyaan sida aynu ula dhaqani iyo siday saalixiinta iyo salafkii ula dhaqmi jireen ama sharcigu faray waxaad arkaysaa wax badan oo taksiir ah oo ay nagu sugan culimada markaa qeyb kamid waxay soo reebeen sidaynu sheegnay sida imaam axmed laga soo wariyey in waalidka uu qofku isu taagi kara waalidkiisa licidami xaqihi caleyhi soo ma waxay kale ahlucilmigu ka hadleen gabadhu ninkeeda ma isu taagi kartaa iyadoo fadhida hadduu guriga soo galo ma u kici karta bal dhegayso waa inaan kugu xawilo cid soo maaha masaladaas looga qaateena imaamu malik baa la weydiiyey raximahullah markaasaa waxa uu yidhi imaamu malik baa waxaa la weydiiyey can ilmar'ati tubaaligu fi ikraami zawjiha fatatalaqaahu watanzicu hiyaabahu wataqifu xataa yajlis waxaad ka warantaa gabadh ninkeeda aada u karaamaysa oo ixtiraamta baa lagu yidhi maxay samaynaysaa marka uu guriga yimaado uu guriga soo galo waxa weeyaan way isu way u kacaysaa oo way isu taagaysaa ilaa uu fadhiisto iyadu ma fadhiisanayso marka uu guriga soo gala xataa waxay u samaynaysaa dharkii ka saaraysaa bay dhahay ayaa su-aashaasa imaam maali la weydiiyey xaqa lagama xishoon jirin moogtahay lakin waxa laga yaaba soomaalida masaa'ilka qaarkood hadii laga hadlo inay u arkaan in half shirt la galay soo ma fatatalaqaahu wa tanzicu hiyaabahu way la way ka hortegaysaa dharkay ka saaraysaa wa taqifu way istaagaysaa xataa yajlis imaamu malik baa la weydiinaya imaamu daar lhijra faqaala wuxuu yihi ama talaqi ka hortaga ay ninkeeda ka hortegayso ay soo dhaweynayso falaa ba'sa bihi wax dhiba kuma ogi wa ama alqiyaamu xataa yajlis amaa inay istaagto ilaa uu fadhiisto falaa buuri sidaasi sax maaha fa ina hada ficlu ljabaabira ficilkaasi waa ficil ay sameeyaan dadka jabaabirada ah ee waxa weeya mutakabiriin tahay waqad ankarahu cumar ibnu cabdilcaziiz cumar ibnu cabdilcaziizna waa inkiray bu yidhi sheekhii soo naqliyey yani waxa weeyaan hadalka xaafid ibnu xajar baa hadalkaa sheegay kitaabkiisa waxa weya fatxu baariga mujaladka koob iyo tobnaad safxada koob iyo afartanaad waxayna ku tusinaysaa sida wanaagsan ee ay labada qof ee isqaba ee dadkii saalixiinta iyo salafkii kamid ah ay u wada dhaqmi jireen ya way walaa ynbagii liaxadin buu sheekhu yidhi walaa ynbagii liaxadin an yahjuma calaa aqaariba aw ajanib lianlaa yusaadifa lianlaa yusaadifa badlatan min kashfi cawra lianlaa yusaadifa bidlatan min kashfi cawra wayasta'dinu halaathan fain udina lahu wailaa rajac wuxuu sheekhu yidhi walaa yanbagii ma habboona liaxadin qofna uma habboona an yahjuma calaa aqaariba dad ay aqaarib yihiin inuu inuu weeraro an yahjuma calaa aqaarib inuu ku kediyo dheh inuu dadkii aqaaribtiisa kamid a inuu ku kediyo oo ama aw ajaaniba ama daday kale ajaanib yihiin inuu ku kediyo ma banaana oo uu gurigii isagoon istiidaan samaynin daf iska idhaaho isagoo aan gurigii istiidaan samayn guriga ama aqaarib cid aqaaribi ha ku jirto ama waxa weeyaan cid ajaanibi ha ku jirto o isaga ajnabi ka ah rag ha haato dumar ha haato waxa weeyaan inuu gurigii biduun istiidaan daf un iska yidhaahdo ma banaana si awgeed ba sheikhu hujuum buu uga soo qaaday kaana qofka dadkaa weeraray leanna inaad dadkaa kaflo ku qabato iyo mooganaan dee waxaa laga yaabaa inaad ka aragto wax aanay rabin in keyrkood arkaan oo cawradoodiia walaa yanbagii liaxadin an yahjuma inuu ku kediyo ama weeraro ama ka dul dhaco calaa aqaariba aw ajaaniba lianlaa yusaadifa si aanu ula kulmin bidlatan baylaha oo min kashfi cawratin ah cawro faydan ah iyo wixii lamid ah wayasta'dinu muxuu samaynayaa wayasta'dinu wuu wuu idan dalbayaa halaatan saddex jeer fa in udina lahu haddii loo idmana dee dakhala wuu gelaya wa ilaa haddii la idhaaha loo idmi waayana dee rajacuu iska noqonaya halkan sheekhu wuxuu kaga warramayaa qofku haddii uu cid kale u tegaayo adabta sharcigu uu baray adabta sharcigu uu baray masaa-isha ku saabsan isti'daanka iyo idan qaadashada iyo axkaamta ku soo aroortay iyo qofku waxa weeyaan waxa sharcigu uu faray isti'daanka iyo sifadiisa iyo axkaamtiisa iyo wixii ku tacalluqa si mufasala laba jeer baynu uga hadal mar waxay ahayd dawladii aynu ku dhignay suuraddii la odhan jiray esh suuratu esh suuratu nuur oo aynu halkan ku qabanay marna waxay ahayd markii aynu ku qaba ka qayb galnay siminaarkii akhawaadku ay ku qabteen waxa weeyaan jigjigeya ay ku qabteen marka walaalayaal si kooban baynu u tilmaamaynaa qofku haddii uu guri aan gurigiisa ahayn tago ma banaana oo waa xaaraan inuu dalaf daf daf iska idhaahdo oo uu dadkii ku kadiyo oo albaabka iska riixo ama uu iska galo gurigii isagoon wax istiidaana samaynin iyo waxa weeyaan ogeysiin sida awgeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku yuri yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha ilaa dadkii iimaanka laga helo ilahay wuxuu yidhi ha gelina guri aan gurigiina ahayn ilaa iyo xataa tasta'nisuu ay tasta'dinu ilaa iyo aada idan dalabtaan oo aada idan weydiisataan oo wa tusallimuu calaa ahliha ilkada salaamta walihaadaaba rasuulku sala allahu calayh wasalam qofka muslimkaa maxaa la faray qofka muslimkaa waxaa la faray inuu intuu albaabka istaago weliba albaabka dhinac uga leexdo haa oo aan albaabka isku beegin inuu guriga garaaco dabadeedna uu yidhaaha ma soo galaa weliba uu magiciisii sheego udhaa waa fulaan ma soo gala waa fulane ma soo gala ilah wuxuu yihi xataa tastanisuu ay tasta'dinuu wa tusallimuu calaa ahlihaa ehelkeedana aad salaamtaan tastanisuu inaaska waxa la dhaha weheshiga culimada waxay dhaheen macnaha ilaahay uu ka cabiray macnaheedu waxa weeyaan ba bacdu ahlilcilmi lahayn qofka guriga lihi in inuu qofkan albaabka garaacaya uu unsi iyo wehelshi uu ka yani waxa weeyaan u fidiyo oo aanu dee waxa weeyaan sudfatan isaga gelin ar maxaad qabanaysaan dalam intaas ka tira ya sidaa awgeed baa nebigu wuxu uhi inama jucila inamaa jucila alistidaanu liajli lbasar yani istidaanka waxaa loo sharciyeeyey oo kama qaala sal lla alay slam aragga qofku inaanu ku dhicin dee waxaan sharcigu banaanayn inuu ku dhaco ha waxaanay banaanayn inu shar aanu sharcigu banayn inuu ku dhaco sidaa ogeed ba rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaa ilahay uu inoo faray ayuu nebiguna alayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi ida ista'dana axadukum halaatan markuu midkiin saddex jeer idan dalbo oo uu waxa weeyaan dadkii ka dalbo inuu waxa weeyaan usoo galo ama albaabkii ay ka furaan falam yu'dan lahu oo aan loo idmin falyarjic ha iska noqda bu nabig alayh salaatu wasalaam walihaada ayaa abu muusa radia allahu tacaala canhu waxa uu u yimi mse abu saciid abu muusa alashcari waxa u yimi sida aan filaayo cumar khadaab dabeedna albaabku garaacay saddex jeer markuu garaacay laga furi waayey ee waa abu muuse ma soo galaa uu yidhi ayuu iska tegey cumar oo mashquulsanaa baa yihi war nin codka abu muuse maan maqal miyaa markaasaa la yihi me bala bala samicta waad maqashay markaasuu yihi muxuu noqday markaasaa la yihi dee waxa weeya wuu iska tegey abu muusa loo yeedho markaasa la abu muusa maxaa ku maxaa ku helay sidaad walaal u noqoto markaasuu yii nabigaan maqlo oo leh qofka saddex jeer istidaan weydiista loo idmi waayo ha iska maqlo ha iska noqdo markaasuu cumar wuxuu ku yidhi ama bayinaad xadiiskaa u keenaysaa ama wallahi war baa kaa raacay a dabadeedna abu muusa abu saciid alkhudri buu kaxaystay oo markaa dee inan yaroo dhalinyaro ahaa markaasuu abu saciid yidhi annagaa ka maqlay nabi maxamed warka abu muuse sheegay maxaad doonaysaa cumarow markaasuu cumar yidhi waxay mashquulisay intii rag sharcigii ka fara buuxsadeen yani waxa weeyaan tijaaradeedan suuqa ku kala rogrogayay walaalayaal ilaahay waxau ihi laa tadkhuluu buyuutan guryaha gelina hayra buyuutikum aan guryihiin ahayn gurigaaga waad geli karta haddii ay ehelkaagii un weliba ay joogaan istidaan la-aanta waad ku geli kartaa inkasta istidaanku fiican yahay laakiin waa in ehelkaagii un jooga xaaladda noocaasa lakin haddii ehelkaaga cid aan ehelkaagi ahayn ayla joogaan ajaanibka ah inaad dalam iska tiraa ma banaana laa tadkhuluu buyuutan ha gelina hayra buyuutikum guryo la degan yahay oo aanay idinku lahayn ha gelina xataa tastanisu ilaa idankaa la timaadaan waa amar sharcigu uu faray siduu qofku idan dahabkaa ula imanayaa albaabka ayuu dhinac isaga taagaya deedna albaabka ayuu garaacaya saddex jeer markuu garaaco haddii loo idmo waa gelayaa haddii aan loo idminna wuu iska tegaya ilahay waxa haddii lagu yidhaahdo waa kumana wuxuu odhanayaa waa hebel odhan maayo waa aniga siday soomaalidu yidhahaan aro aniga iga fur ya nabiga alayh salatu slam siduu jaabir wariyey wuxuu yihi ataytu nabiya sala allahu alay wasalam nabi maxamed baan u imi bukhaari iyo muslim baa wariyay xadiiska iyo abu daawudi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam fi daynin kaana calaa abi nebi maxamed baan u imi anigoo yani kala tashanaya dayn aabahay lagu lahaay oo raba inuu iga kaalmeeyo nabigu alayhi salaatu wasalaam fadaqaqtu lbaaba markaasan albaabkii garaacay faqaala wuxu hi man an ma man man da kaasi waa kuma faqultu waxaani ana faqaala nebigu wuxu inta albaabkii iga furay ana ana ana ana kaanaha kaanahu kariha waxaad moodaa inu nebigu hadalka aan idhi karhay ha oo nebigu wuxuu leeyahy aniga aniga baad leedahay yani saas oo kale yani nebigu dhibsaday saa awgeed waa inaad qofka waa inaad magacaaga sheegtaa bal culimada qaarkood waxay dhaheen haddii ma magacaaga qof kula wadaagaa uu jiro waa inaad magaca waalidkaa ku darta aabaha si aada uga soocanto qofkaas a haddaad matalan guri adeerkaa leeyahay doonaysa inaad tagto ilma adeeradaa iyo adeerkaa iyo ehelkiisii ayaa guriga degan calaa sabiili mithaal albaabkii gurigaad garaacday markaasaa lagu uri waa kuma markaasaad matalan waxaad tihi calaa sabiili mithaal waa samson baa tihi matalan waxaana jira laba qof ama saddex qof oo ilma adeeradaa kamid ah oo dee xaafadan qaraabe la wadaagta oo magacaa la yidhaahdo culimadu waxay dhaheen ma banaana ana ana dibay la mid tahy samsamtu waa tuma ha marka waa inaad tira waa samsam hebel waa inaad sidaa tira heblaaye hebel hebel wey culimadu waxay dhaha hadii dad codkoodu isu egya ay jiraan qof oo isku qaldami karaa qofku waa inuu codkiisa waxa weeyaan maxaa dhahaye uu uu sheego cidda uu cayimo xaq wuxuu u leeyahay qofka aada guriga ku garaacday marka inuu kuu idmo oo albaabkii kaa furo iyo inuu kudha raalli iga ahaw saacaddan kaama furi kara albaabka waana maslada waana masalada inagu adag sawma ya waxaa laga yaabaa inaad guriga albaabkiisa dib isu soo taagin soma tira war yaarah war wax kaleba ismooday ya waa mide waxa weeyaan istiidaanka ilaahay waxa uu u sameeyey xikmad darteed baa loo sharciyey oo ah in qofkan muslimka ahi aada bay uu baylahdiisu ka asturnaato ko iyo inaanad qofkan muslimka aad gurigiisa tegaysaad istiidaanka weydiisanaysa aanad dhibin waxaa laga yaabaa inuu xanuunsanayo oo aanu martidaada qaadi karin ma garata waxaa laga yaabaa inuu la joogo inuu ku sugan yahay xaalad aanu rabin in cidi ugu soo gasho ma garatay waxaa laga yaabaa misaal ba sidaan idin siinaya waxaa laga yaaba inaad guri ku garaacdo oo guriga marka xaaladi ay ka taagan tahay dadkii guriga haystay matalan ay haystaanba oo xaaladaed iyagoo dagaal guriga gudihiisa ka taagan tahay maxaad doonaysaa inay kaa furaan dee dagaalka dhinacaad ka gasho maa yumkin hada qofkii ba waxaa laga yaabaa inaanu jeclayn warkiisa inaad ogaato waxaa laga yaaba inuu xanuunsanayo waxa laga yaaba inuu safar kasoo galo daalan iyo hadda seexday dabeedna inuu mar walba kaa furaa laazim maaha sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain qiila lakum irjicuu haddii laydin idhaa noqda farjicuu noqda huwa askaa lakum buu ilahay yihi noqoshadaa idiin khayr badan bal hadde ilahay baa baa laga war walihaada cabdillahi bn cabbaas waxaa laga sheegay intuu intuu wareego wareego marba qof uu waxa weeyaan albaabka ku garaaco inuu raadin jiray qof ku yidhaahda iska noqo cabdillahi maxaad uga dalnadal waxaan doonaya ui marun inaan helo fadliga huwa askaa lakum ya inaan khayrkaa ilaahay uu ku tilmaamo inaan marun qaataan doonaya bui marka ha u fahmin qalad waxa weeyaan qofku xaalaad buu ku sugan yaha kusugnaan karaa aanu rabin inaad cidi aragto aanu rabin aanu dad qaadi karin waxaa laga yaabaa inaad qof qaraabadaada gurigiisa tagto islaa soo booqo oo aad ku beeganto qofkaasi isagoo cadhaysan oo xaalad kusoo kordhay jirto oo aan ku qaabili karin isna aanu rabin inaad inuu weji xunkaa inaad ka aragto keebaa maslaxad badan in intaad u tagta aad tiraa warniyo gurigii baan tegayo ti heblayaan booqdayo wallaahi weji nooyay dee meeshii yaalay ha weji nooya ha waxaaban isri maxaa ku geeyey inaad sidaas tidhaahdo iyo inaad o inuu ceebtaa walaa walaashaa ama walaalkaa kaa qarsado oo isagoo faraxsan wakti kale aada u timaado ayuuma ashal dee inaad ka noqoto si awgeed baa ilahay masaarixda ku jirtu ilaa ilahay inoo tilmaamaya farjicuuhu waaskaa lakum waa inaad can tiibi nafsin adigoo aan wax qadaado aad dareemaynin waayo haddaad doonayso guriga inaad ilowba ilow gasho maxaad u garaacaysaa dee xoog uga istiidaanka faa'iidadiisu waxa weeyaan in qofkani uuxaa uu kuu ogolaado inaad gurigiisii soo gasho inaad gurigiisii soo gasho saa awgeed walaalayaal waa sidaas waxay culimadu ka hadleen masalo istiidaankaas waa in aada loo ilaaliyo qofka muslimkaa waa inaanu mas'alada dhibsanin waxyaabaha qaarkood dadka qaarkood in la celiyaa waa waajib in la idhaa iska noqo mararka qaar baad soonaysaa waa waajib waayo wuxuu imanayaa saacad karaahiye ah dadkoo seexday ayuu imanayaa isaga oo wax mas yani yani dhib oho dabada ka riixaysaanani jiro ayuu imanaya markaasa waxaa laga yaabaa qof xanuunsan ayuu doonaya inuu ka dul sheekeeyo waxa weeyaan ama aan xaaladda noocaasa qaadi karin in waxa weeyaan marka in iska noqo la yidhaha wax dhibi kuma sugna in iska noqo la yidhaha marka haddaad guri garaacdo oo la idhaha yaad doonaysa ama waxa weeyaan lagu dhaho waxa weeyaan iska noqo tira hebel baan doonay oo lagu dhaha hebel wuu hurdaa ama heblaayo way hurudaa ii toosiye ilo lowyaanad o dhan ma garat a iska noqo awqaad way badantay a wakti aad helaysaana waa badany imisa jeer baa istidaankii la samaynaya nebigu wuxu uhi saddex jeer baa la garaacaya albaabka culimadu waxay dhahan saddexdaa jeer haddii uu qofkaasi ku maqlaayo saddex markay gaadho waad iska noqonaysaa macnaheedu waxa weeye wuxuu kaaga aamusay hadduu ku maqlayo xaalad jirta marka ha dhibin dadka qaar baa intay dhagax guryaha soo qaataan shiida xaafaduu shiidaya saad garan muxuu rabaa in khatab albaabka laga furo ya marka waxa weeyaan waa in qofku magaalo joog xumada u iska ilaaliyo ya oo aanu guryaha dadka ku shiinin haddii aad markaa aali aad haalibu danni ay tahay inay ku maqlayaan oo ay saddexdii jeer kaa furi waayeen ama kula hadli waayeen waa inaad iska noqoto wailaa farji wailaa falyarjic buu ley nabigu alayh salatu salaam waxay culimadu ka hadleen haddii aad aaminsantay inaanay ku maqlin waayo way dhacdaa masaladaas in badan bay dhacdaa waxaa laga yaabaa dadka aad guriga ku garaacday inaanay ku maqlaynba oo hadhowto markaad qofkii suuqa ku aragta traniga waan ku imid gurigaan kuu garaacay wallahi walaal kumaan maqlayn bu kuleeyay shuuf hadda bal ka waran haddaad qofkaa xiqdi u qaado oo tiraa kaama aragtaa gurigiisan tago iga furi waayo nuur ma laha dabadeedna aad salaantana ka goosato waxa aad qofka ku eedaysaad dhibkaasoo dhan u dhigtay waa wax aanu uba qislinba soo ma marka waxa laga yaba inu kuna kumaan maqlayn culimadu waxay dhahan haddii aanu matalan albaabka gurigu fogay matalan albaabku ged gurigu geed weyn oo dibaddaa buu leeyahy dadkiina waxay ku jiraan guriga gudaa ku jira kusii jira xagga dambe ka xiga ama gudihiisa ku jiraan waxaad aaminsantahay inaanay ku maqlin saddex jeer ma ka badin kartaa garaaci mise kama badin karti culimadu waa laga badin karaa saddex jeer haddii qaalibu danigu uu yahay inaanay ku maqlin laakin haddii qaalibu danigu uu yahay inay ku maqleen waa inaad airis ka noqotid waana sharci ilaahay ku faray waa saa inaad yeeshid wey aan marka hujuumka dadku waxa weeyaan wax banaan maaha waxyaabaha qaraabada kala dilay kamid tahay waxyaabaha qaraabada kala dila ayay kamid tahay oo waxa weeyaan qof baa intuu iska soo galo ayaa wuxuu odhanayaa markuu daarka xaafadiiya isku yacyaacday ayuu wuxuu odhanaya oo dee maxaa qaranaysaa waa anigii ya soomad garan dabeedna waxaa laga yaabaa inuu qof guriga joogo ku furtuuro oo halkaa cadaawadi ka bilaabanto soomad garan waraawar maxaad raadinaysa basaastaysa ya isniintu xanaaq marka masalada noocaas ah waa in la yska ilaaliyo qofna ma jecla in baylah uu leeyahay qof uu waxa weeyaan khatab ku arko ma jecla caadaadka reerkiisa ku arkaya waxaa kamid a qof haddaad istiraaha booqo reerkiisa waxay caado ka dhigteen hadda waa inaad usii sheegto dad la sii hadashaa tira hebelo waan ku imanaya ya ama waan kusoo booqanaya ya dhinac marka laga way fiicantaho inaanad qofkii ku logoyn oo aad ogaato qofkiinu firaaqa hayo isaga laftiisa kugu kugu waxa weeyaan maaragtay talagalo dhinaca way ka fiicantahy dhinacna way ka xuntao dee gurigii maad tegin oo istiidaan maad samaynin waxa weeyaan ajarkii waxa weeyaan huwa ajkaal lakum horta waad seegaysaa oo dee min albidaaya ku oranaya markaad telefoonka la hadasho warnee maanta ha imanin ma garata markaa ma tahay ma tahay farjicuudii xukunkeeda ma qaadanayso mise ma qaadanayso waxaa kale yani dhibaatada ay dhashay masaladaasi kamid a in dadka qaarkood marka guryihii lagu garaace loo yimaado qof martida ama qaraabadoodii soo siyaartay aan uusoo sheeginay xanaaqaan oo maxaad noogu soo sheegi wey dadna qofkii soo siyaarta u israa waraadha nin bad baabad ku jirtaay horta maxaa ku keenay maad gurigaaga iska joogtay ya soomaad garan ha waxyaabaha runtii mararka qaarkood zaxmadda sababa waxaa kamid ah ama yani dhibaatooyinka qaarkood ka dhashaan dumarku ma jecla in raggooda ay soo raacaan cid aanay ka warhaynin ya ma jecla waxaa laga yaabaa gabadha hadduu qof m hadduu ninkeedii la hadlu yidhaha waxa weeyaan maanta qof bay soo raacay in waxa weeyaan ay ay guriga dhan isku kixiso dabeedna ay dib hagaajin ku samayso oo nafta iska qabato ya ama ha dhowta ay ninkeedii ku tirani horta waxaan ku weydiiyay dadkaas soo wadaa un maxay ahay marka yani waxyaabaha qaarkood in khuluwiga laga daayo oo aan lagu talax tegin weeyaan istiidaankaa sharciga ana inaan laga tegin weeyaan qisa dariifa nin welid binu dalaal la yidhaaho oo sacuudi arabiya jooga oo nin iska duraf badan ah oo kamid ah qoyska boqortooyada ayaa maka maka dhexdeeda wuxuu soo galay minimarkid weyn oo magaalado dhami ka adeeganayso ya dabeedna wuxu hi albaabadaa loo xidho waa nin amiira albaabadaa loo xidhay raggii minimarked ku jiray baa lasoo ururiyey telefon samaacad luu qaatay dabeedna wuxuu hi nin ninka xaaskiisii garaaca ee yidhaahda martibaa ila socota iminkaanaanu kuu imanayna ee xaaskiisii tiraahdo ahlan wa sahlan jaa-isadaanu tawaqucin baan siinaya ya dabeedna dadkii baa mudhmudh loogu dhiibay gabar waliba markuu ninkeedi garaaca waxaa tii yaaba fulan maad ilahay ka baqatid waa sidee waxaanad ii sheegin baad ii keenaysa waa ka cudur daarata ninkiia laga cudur daartaba telefonka waa laga qaaday iska sii daa sheeko fursaddaas way ku saagta ina yaroo dhalinyaro ah oo siday dadka riwaaya qisada ii wariyey ay sheegayaan aroos ah ayaa telefonkii loo dhiibay mar markaasay dabadeedna gabadhiisi waxay tihi ahlan wasahlan anta wa duyuufuk adiga iyo duyuuftaaduba fadalo gaari lacagtiisu ay tahay laba milyan iyo badh dollar baa la siiyey frois la qaado yalla mac salaama waad mahadsanta marka gabadhaasi ninkeedi kheyr bay unoqotay soo ma ha marka iska ilaaliya iyo mexeeradu khatarteeday leedahay lianlaa yusaadifa bidlatan min kashfi cawra wayastaadinu halaathan saddex jeerna wuu idan dalbayaa fain udina lahu waa gelayaa wailaa rajac oo iska noqonaya culimadu waxay dhaheen ma jiraa dad aan qofka ka istidaan dalbayn oo iyagu iska guriga iska geli karaa ma jiraan guriga iyagu iska geli karaa ma jiraan oo mathalan ma la odhanayaa waladku waalidkii wuu isaga gelayaa ama waalidku waladkiisa wuu isaga gelayaa salafka qaarkood baa waxaa la weydiiyey nin kamidi wuxuu weydiiyey hooyaday markaan guriga gudihiisa joogo miyaan idin dalab weydiisanaya markaasu wuxuu ku uri miyaad rabtaa buu ku uri subxaa allah salafku rag caqli badan bay ahay miyaad rabtaa buuri hooyadayo qaawan inaad aragto rasuuli maya markaasu yii idan fastaadinu caleyha idan ka idan dalab ha ku kadini walihaada caruurta waa in istiidaanka la baro oo labada waalid ay baraan oo hablaa la dhashay ay baraan oo carruurta waa istiidaanka la baro waayo waxay culimadu yidhaaheen ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay saddex jeer oo ay laga marmaan tahay in xataa awlaadda yani waxa weeyaan aanay soo gelin waktiga habeenkii la seexdo waktiga dahirada maxay ahayd min bacdi salaati ilahay saddex jeer buu sheegay saddexdaa jeer ilahi wuxu uhi halaasu cawraatin lakum waa saddex jeer oo waxa weeyaan cawraad idiin abuu ilahi yidhi sidaa awgeed waa in xataa caruurtii guriga joogtay waxa weeyaan istiidaanka la baro ilahi wuxu ya ayuha aladiina aamanuu liyastaadinkum aladina malakat aymaanukum waladiina lam yabluquu lxulma minkum shaqaalihiina iyo caruurtihiina aan da aan qaan gaarin haydin idin weydiistaan halaatha maraatin saddex jeer min qabli salaati alfajri salaada subax ka hor wa xiina tadacuuna hiyaabakum min adahira iyo duhurkii marka dharkiina dhigataan wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cishaay kadib halaatu cawraatin lakum bu ilahi waa saddex jeer ama saddex xaaladood oo cawraadkii qofka waxa weeyaan cawrow ah ha laysa calaykum walaa calayhim junaaxun bacdahuna saddexdaa kadib inay guriga siday doonaan u dhex wareegaan carruurtu wax ku sugani ma jiro dawaafuna calaykum bacdukum calaa bacdin barhkiinba bar baad dhex wareegaysaan bu ilah yihi yubayin llah kadalika yubayin llahu lakum alaayaat wallahu caliimun xakiim ilaahay wuxuu uhi waidaa balaga alatfaalu minkum alxulum markay carruurtu qaan gaadhaan falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qabli xaalad kasta ha u istiidaan dalbaan sidii kuwii ugu horreysay kuwii ka horrey baa u istiidaan dalbayeen dadka waaweynaa kadalika yubayinu lakum aayaati wallahu caliimun xakiim walihaada ilmahaaga waa inaad idanka istiidaanka bartid waa ilaa haddii kale waxaa iman doonta siday culimadu tilmaameen xaafid ibnu kathiir iyo keyrkii inuu ilmahaagu kaa arko xaalad aanu qaadi karin oo dabadeedna uu as'ile iska weydiiyo aanu ka jawaabi karin ma aragtaad waa kuwa dadka qaarkood sheegeen in carruurta qaarkood waalidiintooda waxyaab shay ay ka arkeen xaalad ay ka arkeen ay kooma ku galeen marka waa in ilmaha istiidaanka la baro weeye iyo inaanu guriga daf iska soo odhanin masaa-ishaasna way ku dadaali jireen dadka saalixiintahay adab sharcigu uu farayna weeye waalidka waa inaanad qolka ay hurdaan u gelin mubaasharatan intaad iska soo kacdo aabiyo iyo iska warrama la waa inaad adabka garaacdo ha waa in adabtaasi ay guriga ka jirto si qof walba inan kuma banaana inantooda walow walaashi haato walow yaanu geyin siday doonaan ay su jeclaadaan inuu guriga iyo qolka hablaha uu daf iska yidhaahdo ma banaana habluna inay qolka inamada daf iska yidhaan ma banaana marka waa in masaa'ilkaas dhugmo badan loo yeesho dadka la baro carruurta lagu tarbiyeeyo a carruurta waa in lagu tarbiyeeyo carruurtuna ogow waxay yani si waxyaabaha qaarkood as'ila ayay ka sameeyaan ya waa anigii majaalista qaarkood ka sheegay mawqif dhariifa oo anigii soo maray ya mid yaraan dhalaa waxay igu tiri carruura waxay igu tiri aabo habar yarow marka awowa nala joogo ee ayaya noo timaado ee waxa weeyaan hooyihii ay joogaan hooya awowe kama xijaabato ma garata laakiin adigu markaad guriga soo gasho habaryare xijaab bay xidhataa leesh sababtu waa maxay wa waa ilmo carruura ya inaad isdhaafisa maaha waa inaad jawaab saxa u sheegto ya waxay ilmo yar aabaheed weydiisay tiri aabo annagu qol baan deginahay adigo hooyana qol baad degintihin hadalkaa ufiirso dayib annaga waxaad nagu tirahaan habeenkii markaan seexanayno qolkiina ha qafilina ha xidhina lakin abu su-aal baan ku weydiinaya idinku kiina waa xidhaan maxaad u xidhaan ma tiri ka waran ilmaha su-aashaa ku weydiinaya ha dhowta hadduu kadis kuugu soo galo oo wax aanu mahadin arko sawsadma ku noqon mayso ayib ya akhi callimhu ladab adabta bar walihada xaafid ibnu kathiir raximah llah hadalkiisan dhegeysta qiimaha badane hada hada kuluhu bui axkaamtiisa diidanka markuu sharxay tafsiirka hada kuluhu lima yuksha min hujuumi اlawlaadi calى abihim aw calى umihim wahiya maca zawjiha waqad calaha fayakunu hunaka ma laa tuxmadu cuqbahu hadalka aan tilmaam tilmaamay marka waa in la iska jiro masaailkaas edabtaana la ilaaliyo ayib ha way wuxuu yihi sheeku wayaxrumu waxaa xaaraan ah marka aad guri istidaan weydiisanayso waa in haddii aad isleedahay dadku ay maqlayaan si si aan iscaaj iyo kanxini ku jirin aada u garaacdid guriga waayo waxaa laga yaba inu qof xanuunsanaya hurdo waxaa laga yaba ilmo yaroo sabiyi inuu seexday waxaa laga yaaba axwaal badan baa iska jirta wayaxrumu qofku waxyaabaha qaarkood fahmi maayo ilaa uu isagu guri yeesho oo uu caruur dhalo oo waxa weeyaan uu baylah yeesho waxyaabaha qaarkood waxa laga yaaba in maanta la yaabo o israa warniyo dadku maxay waxaan ka adkaynayaan ma adke wayaxrumu waxaa xaaraana an yatanaaja inay faqaan ithnaani laba duuna thalitin isagoo mi mid saddexaad sokadii inay inay la-aantii inay inay inay faqaan ma banaana liannahu maxaa yeelay yuujibu wuxuu keenayaa iixaashan waxa weeyaan kala fogaansho iyo nufro iyo kala carab iyo kasri lqalbi qofkii oo niyaddii laga dilo ayuu keenaya sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa masale kale oo edabta islaamka kamid a masaladaasi waxay tahay hadday saddex qof wada socdaan ama shan qofi wada socdaan ama toddoba qofi wada socdaan ma banaan tahay inay laba gaar u faqaan ama shani gaar u afar gaar u faqaan oo kii shanaad ka tagaan ama kuwii toddobadaa lixi gaar u faqaanoo kii toddobaad ka tagaan arabelo nasub waanu yaro faqaynahay ma banaan tahay warkaas muse ma banaana ilaahay jala wacalaa mas'aladaas waa diiday in dadku hadday saddex yihiin tiro kala dhiman hadday yihiin in hal qof laga tago oo intii kale ay gaar u faqdo ilahay waa diiday ya ilahi wuxu uri ya ayuha aladina aamanuu la ttana ida tanaajaytum falaa tatanaajaw bilithmi soo ma wamacsiyati rasuuli watanaajaw bilbiri eesh wataqwa ku imaanka laga helayo haddaa faqaysaan waxaa ku faqdaan falaa tatanaajaw bilithmi walcudwaan dembi iyo iyo iyo xadgudub ha ku faqina watanaajaw bilbiri wataqwa alla ka cabsi iyo maaragtay bir iyo samafal ku faqa ilahay waxa uu yidhi inama najwa min ashayطaani liyaxzuna aladina aamanuu ismigaa ilaahay uu diidaye faqa ku saabsan waxaa ka mid ah in dad wada socday oo tiro kala dhiman ahaa waxa weeyaan ay hal qof ka tagaan intii kalena faqdo saddex qof baa laba gaar u faqay oo war ka qarsanaya kii kale la socdeen masaladaas masale aan banaanayn wey rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi idaa kuntum halaathatan falaa yatanaaja rajulaani duuna alaakhar haddaad saddex tihiin yaanay laba faqin kii kale la-aantii xataa takhtalituu min ajli ana dalika yuxsinu ilaa aad dad kale ku biirtaan oo dad kale oo idintaraxo ah heshaan idinku gaarkiina ha u faqina maxaa yeelay min ajli ana dalika yuxsinu bu nabigu sal allau alay wasalam maxaa yeelay arrintaasi way dhibaysaa isagoo murugu ka qaadaya ida kanuu halaaatan buu nabigu uri falaa yatanaaja itnaani duna halis ya bukhaari iyo muslim bay axaadiistaasi ku taalla iyo keyrkood من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين آن sababtu waa maxay cilada sharcigaa sheegay oo ciladu waxa weeyaan inama shaytaanu inama inama najwa min ashaytaani liyaxzuna aladiina aamanu in dad inuu qofkii muslimkaa murugo ka qaado oo is idhaahdo waraniyow kaalay adiga hebel iyo hebel way kaash si waxa weeyaan way ku waafaqay oo dastirtoodii kaa qarsaday imaa inuu shaydaanku ku dhaa aday kuu faqayaan adiga laftaada ha ma garatay sheekh ya dhaka kalay wadaanoo aday kuu faqayaan oo waa lagu mu'amaradaynaya dabeedna maxaa imanaysaa inuu cadaawad u qaado labadan qof sooma ama uu shaydaanku ku dhaho labadan qofee saaxiibada ay waxay ictiqaadsan yihiin ama labadan hablood waxay ictiqaadsan yihiin in aanad adigu ehel u ahayn in qof lala faqa aad tahay oo qof liito oo aan sir lahayn oo kan oo dabeedna wuxuu kuu yeerinaya melef dheer oo oo maaragtay awhaama saa awgeed ba ilahi wuxu uhi inama najwa min ashaytaani liyaxzuna aladiina aamanuu ilah wuxu ui ya ayuha aladina aamanuu laa tatabicuu khuطwaati shayطan waman yatabic khuطwaati shayطaani fainahu yamuru bilfaxshaa'i walmunkar si awgeed baa nebigu yuri min ajli ana dalika yuxzinu si qofkaa muslimkaa qalbijaba aanu u qaadin cuqdadi aanay u gelin aanay u gelin mala xumi aanay u gelin cadaawadu labadaa qof u qaado yaanay kii ilaa ay dad kale ku darmaan yaanay labadooda gaar u fadhin waadix ya ikhwaan ayib ciladii sharcigu markaa waa caddeeyey xikmaddii ku jirtayna waa la sheegay ayib sheekhu wuxuu ku yuri liana dalika yuujibu ixaashan wuxuu keenayaa in la kala fogaado iyo in la kala dido iyo in cadaawadi abuuranto iyo wa katra qalbi inuu qofkaasi niyo jabo oo labadan qof jacaylkii uu jeclaa uu baaba'o cadaawad badan xadiista waxaynu ku aragnaa inuu nebigu uri sala allahu alayh wasalam inay kusoo aroortay riwaayaadkoodaa qaarkood idaa kuntum halaatatan falaa yatanajar rajulaani duna halis yaanay laba nin faqin mid mid la-aanti ka saddexaad la-aanti hadday saddex yihiin muxuu ku ragga ku gaaraba ya ha leesh xukunkaasi xukun ragga gaar ku aywiye haddaa maxaa ragga loo sheegay sababta xadiisku rag buu sheegayaye nacam ha waxaynu leenahay mafhuum laga qaadan maayo rajulaanida ee dumarkuna waa lamid leana nisaa eesh shaqaa'iq rijaal yani axkaamtuna waa caam ilaa wixii sharcigu midkood ku khasisay mooyaane sababta loo sheegay waxay culimadu yidhahaan hada alxadiis kharaja makraj alqaalib ragga raggaa u badan cidda faqda sidaa awgeed ayaa waxa weeyaan mas'aladaas iyaga loogu tilmaamay walaada nusuusta kale caam bay kusoo aroortay ida kuntum halaata falaa yatanaaja itnaani duna alaakhar xataa takhtariduu binnaas ayib waay sideebaa uu qofku hadduu doonayo inuu qofkii markaa la faqo siduu yeelaya dad kaley u tegayaan marka ay ka baxaan tiradii kala dhinayd ya ayuu qofkii la faqi karaa gaarkiisa la faqaya walihaada cabdullahi bni cumar waxaa lagu yidhi radia allahu tacaala canhu cabdullahi bni cumaro waxaad ka warantaa fa in kaanuu arbaca hadday afar yihiin ka waran qaara laa yaduruhu dhibaato ma laha laba ha iska faqaan dee labana ha iska hadhaan soo ma ha wax dhiba ma laha bu uhi xaaladda noocaas marka haddaad dadku dad kale u tagtaan oo qofkii markaad dadka kale u tagtaan ad iskala fadhiisataan muddo kadib labadii dan gaara lahaa ay gaarkooda u faqaan maanicaasi meesha uu ka baxaya waxa kale uu ka baxayaa haddii qofkii saddexaad laga istiidaan dalbo oo la yidhaha war hebel niyow balfaq baanu leenahay hadda ma noo ogolaanaysa oo dabeedna yidhaaho ha ha walaal wa wax dhibi kuma sugnaa ha wax dhibi kuma sugnaa marka waa sidaas xaalaadka ay culimadu dhaheen culimada qaar baa yidhi masaladan safarkay ku gaartay laakin masaladaasi safar iyo iyo nagiba way u taallaa ama nagaaw ama safar ah safarku waa u kama daran yahayba soo ma ha marka waa sidaas way way marka hadday idin idin dalab weydiisaan oo u ogolaado wax maanic ah oo ku sugani ma jirto sida sa ogeed ba cabdullahi bni cumar mararka qaarkood waxaa laga sheegay ida araada an yunaajiya rajulan wa kanuu halaatatan daca shaksan aakhar cabdillahi bni cumar waxaa laga sheegay in markay saddex yihiin uu doono inuu qof la faqo mid kale u yeeri jiray areebelow kaalay maxay noqdeen afar soo ma dabeedna wuxuu odhan jiray labadiinu iska sii jooga annagu baanu halkan baanu ku yara faqaynaa uma qaala ibtacida uma tanaaja maca hada rajul suwarta ay banaan tahay tanaajiga inay laba qof faqaan waxa waxa ka mid ah ayay culimadu yidhaahdeen haddii laba qof hore ujoog u wada socdeen oo iyagoo waxa weeye iyagu wada jooga aada adigu u timaado laba qof oo wada faqayaad adigu u timi waataynu shalay ka hadlaynin markaasaad deedna iskala fadhiisatay intaad kura soo qaadato hadday ku dhahaan miyo dee faq baanu leenahay noo kaadi maadaa qaldan mise iyaga ha walihaada qofku markuu yimaado dad meel fadhiya oo sheeko haysta waa inuu iska weydiiyaa ma war gaara haysataan mise waan idinla fadhiisan karaa sidaa ogeed ba nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxau yihi saciid almuqbiri saciid almaqbari ra'aytu ibna cumara yunaaji rajulan ibna cumar oo nin la faqayaan arkay fadakala rajulun baynahuma nin baa dabeedna dalab iska dhex yidhi dhexdoodiio anna waykan ya fadaraba sadrahu laabtu ka garaaca cumarkaas wuxuu yihi nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam idaa tanaaja itnaani falaa yadkul baynahuma thaalisu ilaa biidnihima yaanu qof saddexaad laba qof hadday faqayaan ku biirin ilaa inay iyagu ogolaadaan mooyaane marka masalada hore maxay ku saabsan tahay dad wada socday oo midkood uu mid la faqayo ta labaadna waxay ku saabsan tahay laba qof baa meel wada fadhiyo qof isagu u yimi waadix ya ikhwaan marka way kala xukun duwan yihin nacam marka taasina waa mid wa wa wa waa suuro banaan ayay culimadu yidhaaheen in laba qof ay faqaan xaaladda noocaas waxay culimadu yidhahdeen fa ina dalika yuxsinuhu cilladaa nebigu uu sheegay ah inaan qofka muslimkaa shaydaanku ka faa'iidaysan nebigu wuxuu yihi waxaa loo diiday in dad wada socdaa ay laba gaar u faqaan midna ka tagaan waxaa loo diiday buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yihi min ajli ana dalika yuxsinuhu soo ma inaanu shaydaanku ka faa'iidaysan oo aanu qofkaasi mala xun malaynin oo aanu shaydaanku dadkii ku dirin oo cadaawad ku abuurin qalbigiisa saami sharaxnay haddii aanay taasi ka dhalanayn ka warran ba culimadu yidhaha oo aanu qofku malahaasi kuba soo dhacayninba ama aanay da ay yihiin dad aanay xumaan inuu ka maleeya aanay ka suurtagalayn oo qofba isagoo labadiisii waalid la socda ya inanba iyadoo labadoodii waalid la socota ayay labadoodii waalid gaar u faqeen ya ma waxaa la odhanayaa labadaa waalid gaar uma faqi kartaan ilaa iyo qof kale a keentaan ya culimada qaarkood waxay dhahen cilladaa laga qaadanaya ma suurtagal baa labadooda waalid halaagaaga ina ka inay ka shaqeeyaan ama sidaa aad u malayso suurtagal maaha maadaamay sidaa tahay cila cilladii loo nahiyey aanay mutasawar ahayn way banaanaanaysaa bay dhahen xaaladda noocaasa inay tanaaji lwaalidayn duuna axadi awlaadihima inay inay shiraan kadalika waalidku inuu maleeyo in labadiisa awlaadihi waxa weeyaan ay mu'aamarad isaga u daberayaan miyay suurtagal tahay yani waxa weeyaan sida badan ma aha ya sida badan ma aha waa iska jiraan dad magarasa iyo suwar naadira iyo xaalaada lawsaali waa iska jiraan ma garata laakiin hadday ciladaasi meesha ka muntafi tahay oo ciladii maqan tahay xukunkuna muntafi buu noqonaya bay culimadu yidhahdeen waxa weeya ama mid jaa-isa oo banaan ayuu noqonaya taana intaasaynu ku dhaafayna wallahi sharcigu waa yani shareecada rasuulka sala allau alay wasalam karam makaarimta iyo akhlaaqda ku jirta aad ayay u badan tahay haddii ay dadku ku dhaqmi lahaayeenna wax badan bay ka raysan lahaayeen oo dhib u haysta wuxuu yihi sheekhu wayustaxabu waxaa mustaxab oo sunaa buu yihi iftitaaxu lakli in cunitaan faslun fi aadaabi lakli wuxuu halkan ka hadlayaa sheekhu aadaabtii akliga markuu kasoo hadlay istidaankii kasoo hadlay aadaabtii tanaajiga waxa weeyaan ayuu halkana waxa uu ka hadlayaa in waxa weeye uu aadaabtii akliga ka hadlo ikhwaani masalaan idin weydiinaya qofka qof gurigiisi ku hujuumay ee isagoo aan istiidaan weydiisanin dalaaq iska yidhi ee u galay qofkaas oo qaawan oo meedhanaya oo deedna biyihii uu ku meedhanaya kuleelaa uu qabadsiiyey keebaa gar darnaa addaakil wala aladi fi lkhaarij ninka soo galay ee khaarijka ka yimi ayaa qaldanaa saxiix wala laa ha leanna xataa wuu ka nixiyey moogta ya marka sharcigu waxaas ayuu ka digaya mashaakilka noocaas ayuu sharcigu ka digaya masaladaas waxaan ugu celcelinayaa waa masaa'il la dayacay oo waxa weeyaan adab laga tegay oo dad badani ay faraha ka qaadeen oo tasaahuleen weeyaan ya soomaalidu cajaayib nin baa sododii dhirbaxay baa la yidhi markaasaa dee mushkilad bay noqotay ya gurigiisii aanu ku dhirbaxaya sodohdii hablaha qaar baa bismi illahi hoos tigiroo yaabay markii garti la qaaday ayaa nin caaqil oo caqli badan baa loo geeyey deedna waxaa niya dee ninkii wuxuu yihi gabadhaasi dee gurigaygii bay dalam soo tiriyo dee aniga gabadha iyayo ishaysanaa aniga xaaskaygiyo ishaysanaa ayay dee islaantiisi guriga soo gasho deedna dagaalkii dhinaca kaga biirto dee markaa saasaan ku dharbaxay markii dabeedna loo sheegay ee ninkii garta qaadayay la yidhi hebelow nin caaqil oo dee cuqaladii dadka kamid a iyo salaadiintoodii iyo madaxweyntoodii bu aha kelmad kooban buu yihi bal hadda kelmaddaa ufiirsa wuxuu yihi sodohda maxaa geeyey meesha gacanta inanku ka gaadhay hadda ma garata ya marka hore kalaad u socotay weli soo maad garat marka qofku waa inuu gartaa waxa uu samaynayo iyo waktiga uu soconayo iyo waktigu cid booqanayo iyo waxa weeyaan aadaabta islaamka inuu ku dhaqmaa haddaynu inagu aadaabtan ummadda bari weyno dadkeena multazimiinta yaa baraya ikhwaan haddaynu inagu nafteena ku ilaalin weyno oo dadku inaga qaadan waayaan dhaqankan wanaagsan cidda baraysa waayo cid baraysa ma jirto oo in awlaadda looga sheekayo wadaad culimada magaalada joogta kamid a ayaa wuxuu soo maray xadiis bukhaari ku jira oo gabadh nin baa wuxuu leeyahy edaday ayaa warkaa xadiiskaa iiga sheegtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo saa iyo saa iyo saas mar markaasuu yihi adiga edadaa dhagdheer bay kaaga sheekaysaa buuri ya edada adiga dhagdheer dhimanta iyo waxaan la garanin bay kaaga sheekaysaa maxay kaaga isagana edadii xadiis nebi caleyhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqdiisi iyo dhaqankiisiba uga sheekanaysa marka waa in awlaadda iyo ehelka iyo qaraabada waa in la baro marka la isugu yimaado tajamucaadka dadka diinta lagu barayo waa in dadka axkaamta la baro ikhwaan wa yustaxabu waxaa mustaxaba iftitaaxulakli in lagu furfuro bibismi illahi bisimkii ilahi in lagu furfuro wa khatmuhu iyo in lagu in lagu khatimo cunitaanka bilxamdu lilahi in ilahay lahamaadiyo wa an yaakulabaa mustaxaba waxaa sunnaha inuu ku cuno biyamiinihi midigtiisa inuu qofkii wax ku cuno ayaa sunno ah waan gartay waan yaakula wa an yaakula dha inuu ku cuno biyamiinihi midigtiisa uu ku cuno ayaa sunna ah oo la sunneeya mimaa yaliihi waxa soo xiga ee inuu ka cuno ayaa la sunneeya mimaa yaliihi inuu inuu midigtiisa ku cuno mimaa yaliihi waxa xigana uu cuno cuntada inta xigtana uu cuno idaa kaana طacaamu hadday cuntadu tahay noocan waaxida nooc kula walaa yaakulu walaa yakulu saas waa loo degdiyey walaa yakul saana waa loo degdiyey walaa yakul yaanu cunin bay noqonaysaa a walaa yaakulu wayustaxabu waxaa la sunna walaa yaakulu cuni maayo min dirwati طacaami cuntada maaragtay dusheeda wax ka cuni maayo a laakin min jawaanibihi hareeraha ayuu cuntada ka cunaya hahe wakadalika alkaylu miiskana markuu cunto miisaayo hareeraha ayuu ka daraya dusha ka dari maayo fainahu sida inuu inuu cuntada hareeraha ka cuno waxa uu miisaya ina hareeraha ka miiso ayaa adcaa keenitaan badan lilbarakati barakada keenitaanka badan kadalika sidaasaa ruwiya la weriyey fi sunani sunanka lagu weriyey iyo waxa weyan sunankii nabiga caleyhi isalatu wasalaam walaa yanfuku waxa weeyaan kadalika ruwiya fi sunani waxaa dhici karta inuu sheekhu uga jeedo sunankii nabiga caleyhi salatu wasalaam iyo hadyigiisi saasaa lagu weriyey waxaa kaloo dhici karta inuu ka tilmaamay uu leeyahay kadalika ruwiya fi sunan sidaasaa kutubta sunanta ah ee axaadiista nebigu sal allau alay wasalam ay ku qoranta kusoo arortay walaa yanfuku afuufi maayo fi طacaami alxaari cuntadii kululay wala albaaridi iyo tii qaboobeyd midnaba afuufi maayo walaa yukrahu lama karho alaklu inuu cuno inuu wax cuno iyo washurbu alaklu cunitaan iyo washurbu cabitaan qaa'iman xaale uu yahay mid taagan inuu isagoo taagan waxna cuna waxna cabo lama karha buri sheekhu wa yukrahu waa la karhaa mutakian alaklu mutakian dheh wayukrahu waa la karhaa alaklu cunitaan mutakian isagoo waxa weeyaan dingiga oo jiqilaysan oo dhinac u janjeera inuu wax cuno mutakian xaalow yahayna iyana waa karahiyo wa idaa araada hadduu doono dafca inaai sharaabi inuu u dhiibo weelkii wax lagu cabayey aw iluqmati ama cuntadii inuu u dhiibo waxa weeyaan qof kale uu siiyo dafaca ilaa man ala man can yamiinihi cidda midigta ka xigtuu siinayaa awalan marka hore mathalan majlis baa la fadhiya sharaab buu qofkii doonaya inuu loo keenay markuu cabo wuxuu doonaya inuu dadkii kala gaadhsiiyo ma ninka ma qofka bidcida kaciguu siinayaa ma kakawe ma kaweyn buu siinayaa ee da weyn oo da buu u eegayaa mise midigtiisa kakixiguu ka bilaabaya midigtiisa kakixiguu ka bilaabaya buu yii ina yidhi sheekh hadda ma garat awalan isaga ayuu ku horraysiinaya kadalika sidaasuu kaana ahaa yafcalu mid sameeya annabiyu sala allahu alay wasalam rasuulku caynkaasuu samayn jiray buui hadda ma garata subxana allah halkana axkaam cajaa'ib ah ayuu sheekhu ka sheegaya wuxuu leeyahay sheekhu raximah llah aadaab lakli baa halkan ka sheegaya diinteennu walaalayaal waa diin kaamil ah waxaana ilaahay naxariistiisa kamida inuu ilahay diintaa diin nooga dhigay walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wax walba waa diinay ku dhan yihin waxay ka hadashay qaabkaad u cunayso sidaad u seexanayso sidaad u soconayso sidaad u labisanayso sidaad dadka ula dhaqmayso ya waxa aad dadka kula dhaqmayso sida aad u istijaysanayso meesha aad ku waxa weeyaan xaajo gudanayso ma garatay ciidda gayaankaaga ah ee waxa weeyaan aan guur aa wadaagi kartaan cidda aan gayaankaaga ahayn maxram cidda kuu noqon karta quruxdaada ci- waxaad waxaad muujinayso ciddaad u muujinayso goortaad muujinayso meeshaad ku muujinayso wax allaala waxay ka tagtay shareecadu ma jirto waa shariica kaamila walihaadaa bay saxaabada rasuulku sala allahu alay wasalam waxay idhahdeen nebiga iyagu calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhintay isagoo wax n- adduunka joogo cilmi aanu nooga sheegin aana jirin wamaa min taa'irin yatiiru fi samaa'i buri salmaan alfarisi radia allahu canhu saan filayo ma jiro shimbir hawadaa duulaya ilaa nebigu wax kale iska daayay cilmibuu nooga sheegay buri Ah, oo waxaa naloo sheegay ma cuni kartaa oo xalaal ma yahay mise ma cuni kartid ayaa naloo sheegay haddii diintu wa diinteenna waxay maanta ka hadashay xayawaanka ilaahay uu abuuray sida loola dhaqmaayo ha bal diinteenna waxay ka hadashay xayawaanka aada cunayso eed gawracayso bahiimatul ancaamka ya waxa weeyaan aada gawracayso ee ay ka mid tahay ariga iyo lo-da iyo geelu qaabka aad u gawracayso iyo waxaad ku gawracayso waxay diinteenu diiday in waxa weeyaan neefka aad gawracayso midi maxaa la dhahaa gazaawir maa la dhaha midi bilaafa inaad waxa weeyaan ku ku girgirto aad nafta ku dhibto waxaa lagu faray inaad midi afle ku gawracdo mar keliyana uga raaxayso Ah, ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faida araada axadukum an yadbaxa eesh ha fal- falyuxida shafratahu walyurix dabixatahu nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa soo aroorta aathaarta ku soo aroortay in nebigu xataa uu faray in la kala qariyo xoolo la gawracayo oo aan la iska hor gawricin nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaynu meelaha qaarkood ku qaadanay aanan filayo darsi duruusta kamid aynu ku tilmaami doono oo mucjizaadka nabiga sal allahu alay wasalam karaamaadkiisa ku saabsan waxa weeyaan rasuulkeena waxa u yimi neef xoolo ashkatoonayo geela markaasuu nebigu calayhi salatu wasalaam waxa uu yidhi isagoo cararayuu soo galay meeshuu nebigu joogay calayhi salatu wasalaam markaasaa laga kala yaacay markaasuu nebigu calayhi salatu wasalaam markuu soo gaadhay intuu istaagay buu luquntiisii dhabtii nebiga saaray sal allahu alay wasalam markaasuu reemay markaasuu nebigu uhi wuu cabanayaa neefkana yaa leh markaasaa la yidhi waxaa leh shaabun min alansaar nin ansaar kamidaa leh markaasuu nebigu uhi u yeedha markaasaa loo yeedhay markaasuu yihi maad ilaahay uga baqdi maalin oo dhanna wuxuu sheegayaa inaad rarto habeenkiina wax ku filan aana sinin maanta waxayna leeyihiin masaakiinta gaalada ah ee dabadooda awrka rarin maraya xuquuqul insaan baanu aan waxa weeyaan maaragtay ilaalina ayna xuquuqul insaan min hada waxa weeyaan xuquuq xaya- insaan iska dhaafa tii xayawaanka shareecada islaamku ilaaliso ay sidaa u dhowrtay rasuulku wuxuu ka hadlay shareecada rasuulku ka hadashay dameerka in la fulo way banaantay soo maa laba qof ma fuuli karaan mise ma fuuli karaan bay culumada islaam ka hadleen hal yajuusu haada goormay banaantay goormay ta banaanay marka diinteenu wax kasta oo wanaaga wayna fartay shar kastana way inaga way naga nahiday wax khayr oo aanay uga dheerayn maanta waxa weeyaan adduunka dadka joogaan ma jirto laakiin dee dadkii ku dhaqmi lahaa ee dadka bari lahaa ee iyaga ay ka muuqan lahayd waxa weeyaan maaya nasal allah alcaafiya sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa aadaab lakl sidaad wax u cunaysa ya waxay ahayd halkan sheekhu inuu masalo ku keeno masaladii dib buu udhigay halka uu udhigay baynaynu ka- ka- kaga warrami doona masalada ku saabsan gacmaha miyaa la maydhayaa marka cuntada la cunayo mise lama maydhayo masaladaa sheekhu dib buu udhigay laakiin waxay ahayd inuu halkan keeno waanu sheegi doonaa aadaab lakli ikhwaani waxaa ka mid ah cuntada markaad cunayso sheekhu wuxuu kuri waxaa sunnaa inaad bismi illahi tiraahdo waxaa kaloo sunnaa buu sheekhu ku yidhi waxa ku xiga inaad ka cunto meesha ku xigtana cuntada ka cunto waxaa kaloo sunnaa buu sheekhu ku yidhi inaad midigtaada wax ku cunto saddexdaa mas'alada waa saddex mas'alo oo culimada badankooda ay qabaan inay sunno tahay laakiin waxaa sawaab ah saddexduba inay waajib yihiin saddexduba inay waajib yihiin oo wa yustaxabu sheekhu madhabkii jamhuurka ayuu raacay oo inay masaa'ilkaasi mustaxab yihiin buu sheegay laakiin sida saxdahay waxa weeyaan in ay masaa-ishaasi yihiin inay waajib yihiin inay waajib yihiin daliilkeedu waxay tahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi إذا أكل أحدكم متكين مركا وعنت عنه سيدة عائشة ورسي فليذكر اسم الله تعالى بسم الله هاي رابا فإن سي هدو إلوبا أن يذكر اسم الله تعالى هدو إلوبا إنه مقع إلهي أقبطه أو بسنك أقبطه في أوله فليقل هاي رابا بسم الله أوله وآخره هذا ما قرأت بسم الله أوله وآخره هاي رابا آن رسولك عليه الصلاة والسلام هل كاس وحاو بحي محي أمر أه inuu nabigu sala allahu alayh wasalam yidhi ilaahay magaciisa wax ku cun xadiiska waxa weriye abu daawud iyo tirmidi abu daawudna wuxuu yihi xadiisun xasanun saxiix shawaahidna waa leeyahay bishawaahidii buu saa ku yahay rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi sida bukhaari iyo muslim ku taalla cumar ibnu abi salama markuu nebigu waxa weeyaan aadaabta barayey wuxuu ku yidhi yaa ghulaamu inan inan kaagan yarow sami illaaha bismi illaahi dhe wakul biyamiinika midigtaada wax ku cun wakul mimaa yaliika waxa kusoo xigana cun iyana waa amar soo ma haye rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam waxa uu diiday inuu qofku mi yani bidixdiisa wax ku cuno oo nebigu wuxuu ku yidhi sida waxa uu yidhi laa ta'kuluu bishimaal fa ina shayطaana yaakulu bishima- bishimaal bidixda waxbaa ku cunina shaydaanku bidixdu wax ku cunaa buu nebi sala allahu alayh wasalam ya nebigu wuxuu yihi idaa akala axadukum xadiidkaana waxa wariyey muslim nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam idaa akala axadukum falyakul biyamiini midigtiisa waxa ku cuna hadduu midkiin wax cuno وإذا شرب فليشرب بيمينه هدو عبنا مدك تساكو عبو فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله شيطانكو بدح ذو وحكو عنا مدك تنوح بكو عب أه، عفوا بدح تنوح بكو عنا مدك تنو... آه، بدح تنوح بكو عبا خلافة مركع شيطانك خلافة آه. خلافة شيطانك إلهي معول إن الشيطان لكم عدو إيش فاتخذوه عدوا عدو كدكتا إلهي معول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان نوحا كاملة بقن كيسينا الراعي sharcigu qofka muslimka wuu u diiday wax kasta oo shaydaan dhaqan u ah ya walihaadaaba shareecada waxaa kusoo aroortay aadaabulmashyi inaan ku tilmaamaya shalay aba zurca u kitaab fursha aadaabu lmashyiga sharcigu uu sheegay waxaa kamid a ikhwaani inaanu qofku kab keliya ku socon nebigu wuxu uhi midkiin yaanu intuu kab keliya xidho uunu ku soconin maayo shaydaankaa kab keliya xidho kab keliya ku socday bu nabig alay salatu wasalaam sheekh bnu bas raximahullah ayuu nin wuxuu ku yidhi sheekhana waxaad ka warantaa haddii kabtaydu ay halkan taallo oo aan kabtii intaan mid xidho tii kaleo matalan iga yara fog aan raadsado khutuwaadkaa dhowrkaa tallaabe aan qaadayo bal ka waran markaasuu wuxuu ku yidhi sheekh mubaas hadal qiimo badan oo qof kastoo muslimi inuu aada u dhugto ah nebigu wuxuu ku yidhi ibnubaas sheekh ibnubaas raximahullah ninkii wuxuu ku yidhi in istatacta an laa tukhaalifa sunnata walow bikhatwa falaa tafcal in istatacta an laa tukhaali an laa tukhaalifa sunnata walow bikhatwa fafcal cafwan haddii aad karto inaanad sunada nebiga khilaafin walow tallaabana allaha ka dhige inaad nebiga hadigiisii khilaafin sidaas same soo hadal cadiima maaha waxay kutusinaysaa itibaaca nebiga alay salatu salaam iyo sharcigiisa hogaansamadiisa halkay ka taagneyd culamada sunnada ay ka taagantay kutusinaysa nebigeena caleyhi salaatu wasalaam waxa uu inoo sheegay in midigta wax lagu cuno midigtana wax lagu cabo waxaanu nebigu sheegay inaanay banaanayn in waxa weeyaan bidixda wax lagu cuno ama wax lagu cabo a shaydaankuna inaa waxa weeyaan isagu bidixda waxna kuna waxna ku cabo muslimkuna inay khilaafo ay tahay marka cilladu waa taas cilladu waxa weeyaan in aad khilaafto shaydaan culimadu waxay markaa isku qabteen nusuustani ma waajibnimay faa'iideynaysaa xukunkan waa axkaamtan waajib baa lagu xambaaraya mise waxaa lagu xambaaraya sunanime ayaa lagu xambaaraya culimada badankoodu jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tegeen ana alakla washurba bilyamiin in midig wax lagu cuno waxna lagu cabo ha iyo waxa weeyaan in bisinka loo qabtaaba inay tahay maxay inay sunno tahay ayay ku tegeen inay sunno ay tahay oo ay min baabi eesh alaadaab ay tahay bal bacdu ahli lcilmi waa waa imaamka nawowi la yidhaaye saan filayo waxa uu soo naqliyey inay culimmadu isku ijmaacsan yihiin inay mustaxab tahay in bismi illaahi la yidhahdo inay mustaxab tahay xaafid ibnu xajar baa ka daba tegayoo markaasu wuxuu yidhi ijmaacaasi waxba kama jiraan maxaa yeelay ahlulcilmiga qaarkood yani waxa weeyaan waxaa soo aroortay culimo oo jirta culimo waajibisay in bismi illaahi qofku uu yidhaahdo oo aanu camdan uga tegin waajibisay oo amarkaa waajibnimo ku xambaartay ya ayaa jirta oo waxa weeyaan sidaa ku tagtay waana sida nusuusta ay ayidayso limaada alamru ish alaslu fi lamri maxaa asal ah alwujub walihada ayaa ibnu cabdibar iyo ibnu xasan iyo ibnu abi muusa waxay iyo ibnu qayim raximah llah waxay ku tegeen ilaa wujubi alakli washurbi bilyamiin inay waajib tahay in waxna lagu cuno waxna lagu cabo bidigta xaaraanna ay tahay in bidix wax lagu cuno wax lagu cabo wa ma garat ibnu qayim wuxu uhi wahuwa axadu lwajhayn ila asxaabi axmed waana labada qawle asxaabi axmed ay qabaan mid kamid a imaamu shaafici yani waxa weeyaan sidaas ayaa isaguna meelo badan oo kutubtiisa kamid a uu ku nasgareeyey waintasara lahu subki waxaanu sheekhu shaarixu leeyay waa qowl qawiya masaladaasi waa mid eh nebigu wuxuu diiday isticmaalu shimaal in bidixda waxna lagu cuno waxna lagu cabo waxaanu caddeeyey inay min camali shaytaan tahay atashabuhu bishaytaanna waa xaaraan walihada ibnu carabi wuxuu yihi kullu ficlin yunsab ila shaytaani fahuwa xaraam ficil kastoo sharcigu dhaa shaytaan baa sameeya ku khilaafa waa ficil xaaraan oo in la sameeyo aanay banaanayn waa ta labaade nebigu arrintaa wuu faray oo siyaaq amr amar oo badan ayay ku soo aroortay waalaslu fi lamri ish alwujub asalna waxa amarka u ah waajib waa ta saddexaadee ku tusinaysa inay waajib tahay nebiga nin baa la fadhiistay markaasuu waxa weeyaan oo agtiisa wax ku cunay markaasuu bidixda ninkii wax ku cunay markaasuu nebigu wuxu ku uhi midigta wax ku cun markasu ma awoodayo markaasuu nebigu habaaru ku uhi lastatacta ma awoodid saxaabadii rasuulku waxay idhaaheen gacantii way engegtay ninkii famaa rafacahaa fi fiihi bay dhahan afkiisi muu gaarsiinin gacantii way engegtay ma suurtagal baa walaalayaal nebi maxamed wax sunno ah inuu ku habaaro qof muslima hal hada mumkin la suurtagal maaha waxaa kaloo ku tusinaysa in xukunkaasi waajibu yahay nebigu sabi buu barayaa sabi markaasu wuxuu leeyahy yaa ghulaam sami illaha sabigi aan waa aan gaarinba waxa weeyaan maaragtay yani waxa weeyaan xaalad waajibnimo wax loo faro ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu farayaa amar ku siinayaa isagoo sameeyey waxay culimadu idhahdeen qof ku wuxuu bidix iyo midig bidixda waxna ku cuni karaa waxna ku cabi karaa marka gacantiisa midigta cilla ku sugan tahay amaba dee uu laayahay kaasi waa macduur soo ma ha baahi baa dee keentay markaas hay dadka qaarkood markaas ku tiraa midigta wax ku cun waxay ku odhanayaan alxamdulilah waxay ku odhanayaan sheekhow midigta wax waan ku cuni lahaaye laakin dee koobkaa wasakhoobaya war ka daayo sharaabka maarata gacanta ku midigta ku qaado markaa tira wuxuu bidix waxbaha ku cabi wuxuu ka odhanaya ma me sheekh koobkaa wasakhoobaya oo demoqraati koobkaan wasakda ka ilaalinaya keebaha keebaa la qaatay in koobku wasakhoobood maydho iyo in sunadii rasuulka iyo sharcigii islaamku wasakhoobo ya waxdaas barbar dhiga ma waaya sheekh wuxuu yihi waxaad cunaysaa oo kale wixii kusoo xiga ayaad cunaysaa rasuulku wuxuu yihi wakul mima yaliik wixii kusoo xigana cun cunto haddii la wada cunayo horta hal masale aan tilmaamo cuntada haddii qofku kelidii cunayo de isagaa kelidii leh meesha waxa weeyaan dhinacu doonu ka cuni karaa waa inaanu dusha un ka cunin saynu sheegi doono laakiin haddii cuntadii dadkula cunayaan dee inay gacantaadu wareegto maaha oo aad marba meel cuntadii ka darsato waa inaad adabta sharciga ilaaliso wakul mima yaliika waxa ku-xiga waa inaad cunto ha waa goorme laakiin culimadu waxay idhaaheen waxa uu nebigu faray cumar ibn abi salama an ya'kula mima yaliihi wixii soo xigay inuu wax ka cuno isagoo weliba ilmo yaroo sabiya ah walaslu fi lamri waa amarka waa waajibnimo walam yati ma yasrifuhu soomaad garan culimadu markaa waxay ku fasireen xaaladda ay waajibka tahay in wixii kusoo xiga aada wax ka cunto waa marka ay cuntadu nooc keliya tahay maalan waa beriis dhammaanteed ha calaa sabiili lmithaal ama waa waxa weeyaan yani waxa weeyaan sarreen ama waa baasta dhammaanteed ama waxba cuntada ama dhammaanteed cuntadu waa hilib marka waa inaad ka cunto mima yaliik xaaladda noocaas hadday laakiin cuntadu anwaac tahay oo ay waxa weeyaan tahay matalan cunto matalan beriis ah oo dusha laga saaray fawaakih muus leh waxyaabo kala leh waxa weya dusha laga saaray way bannaan tahay bay culimmadu yidhaahdeen inaad cunto ina inaad qaadato yani fawaakihda kale wax kamid a inaad qaadato dhinacaan ku soo xigin yani waxa weeyaan aad ka cunto falaa ba'sa an yaakuda mima laa yaliihi xaaladda noocaasa waxaa kaloo banaan bay culimadu yidhahdeen xaalka labaad ay kuu banaan tahay inaad meesha doonto wax ka cunta waa markaad og tahay inaan dadku ku dhibsanaynin ha oo qofka ad wax la cunaysa inaan ku dhibsanayn oo mathalan nin iyo xaaskii ayaa way wada qadaynayaan maanaa dumarkeenu waabay ka khashaafeen ergood wax la cunaan ya ma garat in gaba nin iyo xaa xaaskii baa wada qadaynaya iyo haddii la doono awlaadoodii mathalan cuntadana in meel wax lagu wada cunaa yani waxa weeyaan barako badan bay gelisaa siduu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam oo nimanka ashcariyiinta markay cuntada ku filaan weyday nabigu muxuu ku yuri isu keena soo ma in meel wax lagu cunaa barako badan bay cuntada gelisaa waa talabeeda inaad adiga iyo awlaadaada iyo ehelkaagu meel wax ku wada cuntaan waxaa ka dhalanaya ulfo iyo isu soo hilow iyo in waxa weeyaan si fiican laisu fahmo waata saddexdee waxaa imanaysa inaad carruurtaadii tarbiyayso iyo ehelkaagii oo dan wanaag iyo macruufka farto soo ma laakiin haddaad tiraa aniga ciyaalkan lama tusi kara waxa weeyaan bilarkayga halkan ii dhiga ya waxaa laga fiican yahay marka culimadu waxay idhaaheen xaaladdaa qofku uu og yahay inay ka raalli yihiin dadkaas oo aanay dhibsanaynin dadka wax la cunaya dhinacu doona wax ka cuni karaan ya leanno dee waa oo isla xaafadii un soo ma marka xaaladaas way banaantay bay culimadu waa hadduu qofku og yahay in dadka kale wax la cunaya ay ka raalli yihiin haddii kale waa in wixii soo higa ku cuno oo aanu dadka kale wixii xiga aanu doonanin sidaas wey waxaa soo aragtay rasuulkeena sala allahu alay wasalam baalka dubbaa la yidhaha maxaanu idhahnaa maara dubban idhaha anagu ee lagu daro suugada maaragtay waa bahab sha- shabaha xabxabka laakiin suugada lagu daro aada u macaan rasuulku sala allahu alay wasalam waa jeclaa ya dubbaa bay u yaqaanaan maaragtay carabtu ama qarci ama yaqtiin bahalkaas nebigu sal alla alay slam marka cuntada la taaro inta cunto loo keenay nebiga nin baa casuumay nin dawaarla-a baa nebiga casuumay sala allahu alay wasalam bal tawaaduci nebi maxaad u fiirso waxaa laga yaaba qaarkeed in maanta odhan lahay waarniyo waxbay casuumina rallahu dawaar labate ya nin dawaarla-a baa nebiga casuumay sala allahu alay wasalam markaasuu nebigu gurigiisa ugu tegay anas bin malik wuxu waan raacay nebi maxamed baan raacay dabadeedna waxaan arkay wuu rasuulka sala allahu alay wasalam oo dubaha cuntada dusheedii cuntadii ka guranaya oo hareeraheedii raacraacayo bahalkaas aada u jecel markaase nebiga sala allahu alay wasalam xeerada xe- darafyadeedii ayaan uga gurayay buuhi dubahaas waan siinay min maalintaa ilaa maanta buuhi anas bin malik maalintaan arkay nebi maxamed oo dubaha jecel ilaa maanta meeshaan ku arkaba bahalkaa waan cunaa buuhi waan jeclaaday leesh nabigeygii baa cunay alayhi salaatu wasalaam bal ka warrama ikhwaani balaa dadkaasaynu rabnaa intaynu meel ugu tagnay inay lala xisaabiyo soo maha wallahi akhire war baa jira wallahi sheekh wuxu uhi walaa yaakulu min dirwati acaam cuntada dusheeda wax ka cuni maayo yaanu wax ka cuni ya sababta aanu wax uga cunaynina waxa weeye nebigu wuxuu sheegay in barakadu kusoo degto oo rasuulku sala allahu alay waslam wuxu yihi siduu cabdillahi bnu cabbaas wariyey wuxuu yihi nabiga waxaa loo keenay biqascatin min hariid rasuulka sala allahu alay slam waxaa loo keenay xeedho federation oo cunto fiicana hariidku waxa weeye waa laxoox hilib iyo maraq lagu daray nabigu wuxuu yihi fadlu caaishata cala nisaai eesh ka fadli sariidi calaa saa'ir acaam nebigu wuxu uhi caaisha dumarka waxay uga fadli badan tahay sida cuntada teedaa anwaacda ka koobani ee nooc walba lihi a ama sariidku uga fadli badan yahay cuntada nooca keliya ah marka radia allahu tacala canha rasuulka sal lla sl markii loo keenay bu nebigu wuxuu nagu yidhi bu yuri saxaabigaas kuluu min jawaanibiha hareeraheeda wax ka cuna walaa ta'kuluu min wasatihaa bartanka waxa ka cunina fa ina albarakata tanzilu fii wasatiha barakadu wasadkay kusoo degaysaa marka nebigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam ha ka cunina wax xadiidka waxa wariye abu daawud iyo nasaa-i min tariiqi shucba can cataa ibni saa'id can saciid ibni jubayr qaala samictu ibna cabaas xadiidka culimada qaarkood way cileeyeen waxay leedahay nebiga cataa ibnu saa'id baa ku jira oo waxa weeyaan rajul mukhtalid ah oo ikhtalada waxaan weydiinaya ardaydii dowraadkii hore ka gashay ee ka qayb gashay waxaan doonayaa qof iiga jawaaba raawiga mukhtalidka ah ee xifdigiisi isku dhex yaacay xadiidka uu wariyo eesh xukmuhu yaa ii sheegaya walahu jaa'iza nacam haye haye ayib jazaka allahu khayran waa sidaa loo sheegay raawiga haddii ay culimadu xifdigiisa wax ka sheegaan oo la yidhaahdo ikhtilaaf baa ku dhacay raawiga haddii ikhtilaad ku dhaco xadiiskiisa culimadu waxay dhahaan lamana wada aqbalayo lamana wada celinayo ee waxaa la odhanayaa ciddii intaanu ikhtilaadkaasi ku dhicin oo aanu xifdigiisu khalal gelin xadiiska ka qaadatay xadiiskii ay ka wariyeen waa maqbuul ciddii laakiin bacda alikhtilaad ka qaadatay waxaanu leenahay xadiiskiina idinka la aqbali maayo ilaa wax ayido oo kale la helo waadix ya ikhwaan marka cataa ibnu saa'ib xadiiskan waxaa ka warinaya shucba ibnu lxajaaj amiiru lmu'miniina fi lxadiid shucbana xadiiska wuxuu ka maqlay waxa uu wax ka wariyay cataa ibnu saa'ib qabla alikhtilaad idan xadiis way eesh xadiiskus muxuu noqonaya صaxiix ayib man samica minhu qabla اlاkhtilaaطi fajayid wman samica minhu bacda اlاkhtilaaطi falaysa bishay wmiman samica minhu qabla اlاkhtilaaطi sufyaan washucba ma aragtaad marka waa sidaas ayib culimadu waxay dhahen muxuu sharcigu u diiday in cuntada laga cuno waxa weeyaan dusha in cuntada dusha laga cuno muxuu sharcigu u diiday إذا أكل أحدكم الطعام فلا يأكل من أعلى الصفحة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها بركة أيا كسو دكتب النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحويان cuntada yani waxa weeyaan dusheeda iyo bartankeeda marka yaan laga cunin yaan cuntada yani waxa weeyaan bartanka laga cunin ama waxa weeyaan dirwatu tacaamka inta ugu sarreysa yaan la cunin halkay isugu timaado yaan laga cunin marka walaalayaal adabta noocaas ah oo aynaan cuntada dusha laga cunin nebigu waa kaa inoo sheegay cillada culimadu waxay idhaaheen xukunka noocaasihi muxuu yahay yani ma ma ma makruuhba mise waa xaaraan jamhuurku waxay ku xambaareen xukunka inuu makruuh yahay karaahiyatu tanziih lakin imaamu shaafici waxa uu yidhi waa xaaraan buu yidhi nasa shaaficiyu cala taxriimi faqaal fain akala mima yali gayrahu aw min ra'si طacaami hadduu ka cuno meesha waxa soo xig meesha soo xigta meel aan ahayn aw min ra'si tacaami ama cuntada dusheeda waxa weeyaan iyo meesha ugu sarraysa uu ka cuno iyo wasadkiiyo ay isugu imanaysay asima bilficli aladi facalahu ida kana caaliman biman binani binahyi nabi sal l sl waa uu ku dembaabayaa oo dembi baa uga imanaya haddii uu og yahay inuu nebigu diiday sala allahu alay wasalam de haddii aanu ogeyn lakin muxuu noqonaya macduur soo ma ha marka in cuntada dusha laga cuno oo waxa weeyaan maaragtay sidaas ayay mid banaan aanay ahayn rasuulkaa sheega albarakatu tanzil tanzil fi wasatiha culimadu waxay dhahan waxaa ku sugan kow in barakada cuntadii ay kusoo degto waxaa kaloo ku sugan istimraar tacaam in cuntadii waxa weeyaan ay wanaagsanaato oo wixii hadhay uu dee cunto nadiifa noqdo soo maha cuntada inta hadhay inay cunto nadiifa noqoto oo qofkii waxa weeyaan qof kaloo gaajoonaya haddii hadhowto u yimaado u cuni karo ama kan cunayaaba uu waxa weeyaan hadhow markuu baahdo ku noqon karo lakin haddii cuntadii faraa la wadageliyo oo waxa weeyaan maaragtay faru wada gaadhaan waxay imanaysaa inay dee ay xumaato oo ay fasahado sidaa awgeed dhaqanka ku saabsan mararka qaarkood in maaragtay dadku markay wax wada cunayaan qof walba bilir uu qaato cuntada hadday badantay barh uu ka gurto waa fiican yahay ha lakin waxaa kasii fiican in cunto waxa weeyaan ku filan intay dadku gurtaan ay wada cunaan ayib walaa yakun min darwati طacam walaa min jawaanibihi lakin min jawaanibi cafan lakin walakin min jawaanibi hareeraha ka cuno oo dee hareerta uu ka cunayaana waa hareertii soo xigtay soo ma kadalika marka wax lamniisaya culimadu idhaahdeen waxa weeyaan waa in aad waxa weeyaan ka miisto hareeraha oo aanad dhakada ka darin lakin arrinta noocaasa wax daliila sheekhu uma sheegin shuraaxduna waxay idhaahdeen waxaa laga yaabaa inay qiyaas ku dhisan tahay lakin wax daliila uma hayno rasuulka waxaa ka soo aroortay kadalika inuu nebigu yihi idaa wudica acaam fakuluu min xaafatihi cunto marka laydin dhigo hareeraha ka cuna wadaruu wasadahu bartanka ka taga fa ina albarakata tanzilu fii wasatihi saas ayaa kasoo arortay waaya wuxuu yidhi sheekhu walaa yanfaku acaama alxaara wala albaarida ma afuufaayo cuntadii kululayd iyo tii qaboobay toona inuu afuufo maaha waayo nebigu sala allahu alay wasalam waa nahiyey oo wuxu yidhi abu saciid alkhudri nahaa rasuulu lahi sala slam can shurbi min hulmati lqadxi wa an yanfuka fi sharaabi nebigu sal allau alay waslam wuxuu diiday in sharaabkii la afuufo cabdillahi bn cabas wuxu yhi naha rasul llahi sala allahu alayh wasalam an yutanafasa fi linaayi aw an yunfaka fiih nebigu wuxuu diiday in weelka aad wax ka cabayso aad ku neefsato iyo in aad afuufto ama cuntadii cuntadii iyo sharaabkii iyo waxa weeyaan ama wixii aad cunaysay ama wixii aad cabaysay inaad afuufto ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam diiday buuri idaa shariba axadukum buu rasuulku isaga saaxeynka ku sugan falaa yatanafas fi linaa'i yaanu ku neefsanin a riwaayaadka kale xadiiska waxaa kusoo arortay ziyaadada ah walaa y wa an yanfuka fiihi yani waxa weeyaan nebigu wuxuu diiday in la afuufo si awgeed cuntada hadday kulushahay iyo hadday qabowtayan toona inaad afuufto iyo inaad sharaabkii ku dhex neefsato midna ma aha aan usoo noqdo aan ku bilaabay ta koobaad ah cuntada ma la afuufi kara cuntadii in la afuufo maaha nebigu sal alla alay slm waa nahiyey sida axaadiista saxixa kusoo arortay a haddii ay haddii ay kulayl tahay dee waa inaad sabirto ilaa iyo la qaboojiyo a waa inaanad odhan sida inanta tiri a ha qabowde qaboweyn kurid bay tiri sooma a na biyaha dhex dhig bay tiri ju- sugi kari mayne hantaa biyaha dhex dhig ya na ha karfafee korka saar bay tiri tii kalena a tii saddexaadna waxay tihi na kama naale kala go maba sugi karne inoo qaybi bartaa inoogu qaybi saddexdii hablood inantii tiri waxa weeyaan ha qaboobe kor saar ayaa laga guursaday labadii kalena waa la yidhi carurta ku dhufta ayib walaa yanfuk fi طacaami alxaar wala albaarid ma aragta hadda marka inaad afuufta maha culimadu waxa uhi maxaa loo nahiyey culimadu waxa uhi waxaa loo nahiyey qofka afkiisu waxa weeyaan iyo afuufitaanka waxaa laga yaabaa in neeftaada jaraasin badani soo raacdo deedna cuntada ku raacdo a sidaa awgeed ayaa sharcigu diiday waxaa kaloo loo diiday waxaa laga yaaba markaad afuufto qof kula fadhiyaa inuu ka biyo diiday inuu cuntadii cuno deedna u dhaha ay ka daadegi weyda de ama uu kaaga tagaba de ma aragtaad waayo dadku isku dabci maaha mogta dadku isku dabci maaha qof baa waxaa laga yaabaa inuu shay yar dhibsado a qof baa waxaa laga yaabaa maantaba haddaad waxaa doonta samayso ya inaanad waxa weeyaan aanu ku dhibsanin sidaa awgeed qofku waa inuu edabta ilaaliyo marka uu dadka wax la cunayo marka uu dadka wax la cunayo waxaa kale culimadu idhaheen qofku inuu cuntada qaboojin waayo oo iyadoo kulul daldalo waxay ku tusinaysaa bay idhaheen inuu qof maaragtay sharah iyo ma garanaysaa taganaanay ku sugan tahay inuu yahay qofka muslimkaana waxaa laga nahiyey inuu dabaacicda xunxun ee dadku aanay jeclayn inuu inuu yeesho waa mid laga ilaaliyey ha walihada rasul sal alla alay slam xayawaanaadka xataa qaabkay u u dhaqmaan in loo dhaqmo ay sharcigu nahiyey ha sheekhu wuxuu yihi markaa taasina waa makruh idan taasna sharcigu waa diiday waana mid muxarama axaadiista qaarkood waxaa kusoo aroortay waxaynu hadda maqalaynaa inuu nebigu diiday in weelka lagu neefsado aad ka cabayso wax taasina ma banaana ee waa inaad biyaha u cabto iyo sharaabka markaad cabayso inaad kabato dabeedna afkaaga ka fogeyso haddana mar labaad kabato dabeedna sidii si leeg yeesho wahaa kada ama intaad isku qabato maxaa dhahaye sharaabka inaad waxa weeyaan ku neefsato waa miduu sharcigu nahiyey oo sheekh see la odhanaya axaadiista saxiixee sheegaysa in nebigu sala allahu aleyh wasalam kaana yatanafasu fi linaa'i halaatan in nebigu sala allahu aleyh wasalam kaana yatanafasu fi linaa'i halaatan inuu nebigu sal la alay slam weelka ku neefsan jiray saddex jeer ay see loo see loo jamcinay markuu cabay inuu saddex jeer neefsan jiray culimada waxay iskama hor imanayaan tuu diidaya nebigu waxa weeye shayga aad cabaysa adoo ku haya inaad ku neefsato ta uu nebigu sameeyeyna waxa weeye inuu intuu kabado dabeedna dhigo uu neefsado haddana kabado oo dhigo uu neefsado miyay diidayi markaa isma diidanaa sheekhu wuxu uhi walaa yukrahu laklu washurbu qaa'iman halkan masale kale u sheekhu ka hadlay ma banaan tahay inaad adoo taagan wax cunto gartay qaabkaad wax cunaysaa weli laga hadlaya inaad adoo taagan wax cunto ama wax cabto ma banaan tahay mise ma banaana sheekhu masaladan wuu israaciyey oo wuxuu israaciyey in cunitaan iyo cabitaan qofku isagoo taagan uu sameeyo waxaad moodaa aad ka fahmaysaa inay xug- isku xukun yihiin soo maha isku xukun maaha labada masalo waxaa daran in adoo taagan aad wax cunto masaladaa ku saabsan taagnida in cafwan cafwan cafwan cafwan cafwan waxaa labada masalo daran mas'alada in aad adoo taagan wax cabto ashurbu qaa'iman way ka way ka khilaaf badan tahay wayna ka daran tahay alaklu qaa'iman waadix ya ikhwaan shurbigaa markaa daran shurbiga waa la isku khilaafay horta nusuusta soo aroortay balaan wax idinka maqashiiyo waxaa soo aroortay axaadiis tilmaamaysa in nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu uu cunay isa- uu wax cabay isagoo taagan oo maxaa kamid ah waxaa kamid ah xadiiska cabdillahi bni cabbaas wariyey uu yihi shariba min maai zamzam nabiyullaahi moxamed ana nabiya sal allau alay wasalam shariba min maai zamzama qaa'iman biyaha zamzamkaa nebigu isagoo taagan buu cabay ah cabdillahi bni cabbaas baa wariyay fi saxiixin bay kusugantay waxaa fi saxiixayn ku sugan min xadiisi caliyin in biyo loo keenay dabadeedna isagoo taagan uu cabay fa qaal- wa qaala wuu yihi ina naasan yakrahu axaduhum an yashraba qaa'ima an yashraba wahuwa qaa'im dadka qaar baa qofko karhaya oo dhibsanaya inuu isagoo taagan wax cabo wa inii ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalama facala kamaa ra'aytumuni facaltu anna waxaan arkay nebi maxamed oo sidaas sameeyey sameeyey oo isagoo taagan wax cabay waadix ya ikhwaan ha kaasina saxeynku ku yaala waxaa kaloo labadaasba waxay sheegayeen inuu nebigu ficlan u sameeyey waxaa kaloo soo aroortay axaadiis diideysa in qofku uu taagni wax ku cabo axaadiistaas muslim baa wariyey waana min xadiisi anas wa abi hurayra wa abi saciid wa kullu wa kullu hadihi aaadi waa saddexda xadiisna waa saddex xadiis oo laga hadlay xadiiska koowaad anas wuxuu sheegayaa imaam muslim baa wariyey bukhaari isagu uu ka tegay iyo maalig iyo may warin wuxuu yihi qataada wuxuu anas nagu yidhi noo sheegay ana nabiya sal sl nabigu zajara inuu diiday can shurbi qaa'iman in qofku isagoo taagan uu cabo ayuu nabigu diiday bu zajara waa diiditaan adag weliba qiila lianasin ba waxaa lagu yihi falaklu anas waxaad ka warantaa cunitaanka qaala daaka asharu wa akbar isagaaba ka darane buu yihi xadiiska labaad wuxuu sheegayaa inuu nabigu yidhi sida abu hurare wariyey laa yashrabana axadun minkum qaa'iman midkiin isagoo taagan yaan wax cabin faman nasiya ninka iloobaa falyastaqi ha iska matajiyo kaasina waa xadiis kale oo muslim weeye xadiiska saddexaad ee baabka ku soo arooray ha waxa weeyaan matnigiisu isagana waa xadiisu abi saciid waxa weeyaan cafwan min axaadiis nahyi waxaa kamid ah min axaadiis nahyi waxaa kamid ah inuu nabigu i in nabigu arkay rajulan yashrabu qaa'iman axmed baa wariyey nin isagoo taagan wax cabaya fa qaala wuxuu yihi qihi ma tag buu ku yidhi waxaad cabtay fa qaala limah saxaabigu wuxu hi maxaa nin maxay u dhacay qaala ayasuruka an yashraba macaka alhirru ma ku farxi lahayd inuu kula cabo waxaad cabayso maxaan idhahayay maxaa la idhahaa inay bisadi kula cabto ama curi kula cabo a qaala wuxu uhi la qaala wuxuu ihi fainahu qad shariba macaka man huwa sharu minhu ashaydaanu waxa wax kula cabay shaydaan buri nabigu alayh isalatu wasalaam mid bisada ama curiga ka shar badan ayaa wax kula cabay oo shaydaan baaba dee wax kula cabay qofka muslimka miyuu ka raali noqonaya shaydan wax la cabay axaadiistaasina waxay tilmaamaysaa dee inay xaaraan tahayna banaanayn ashurbu qaa'iman soo ma weliba xadiiska sheegaya uu nabigu leeyahay iska matajiyo ha yani waxa weeyaan warkiisu ma fududa xadiiskaas warkiisu ma ma fududa culimadu masaladii markaa waa isku khilaafeen waxay culimadu laakiin isku waafaqsan yihin ikhwaani in axaadiista jawaaska iyo bana banaanaanshaha sheegaysaa ay ka awood badan tahay kana sixo badan tahay axaadiista nahyiga sheegaysa waadix ya ikhwaan sidee loo jamcinaya marka culimada qaarkood waxay idhaahdeen axaadiistaasi way isnasaxday oo axaadiista sheegaysa inay bannaan tahay in waxa weeyaan isagoo taagan qofku wax uu cabo ayaa dambaysay taasaa dambaysay oo waxay axaadiista waxaa horreysay axaadiista diidaysa in waxa weeyaan qofku isagoo taagan uu wax cabo ee xarimaysa ayaa horreysay marka waxaa nasakday axaadiista jawaaska iyo banaanaanshaha tilmaamaysa daliilkeeda ama qariinada aan u haynaana waxa weeyaan bay idhahdeen saxaabadii rasuulku sala allahu calayh wasalam sida cali bin abi taalib oo kale in waxa weeyaan ay sameeyeen taagniintay wax ku cabeen inay yidhahdeen nebi maxamed baa wax ku cabi jiray a taas waxay tilmaamaysaa in dee ficilka iyo samaynta ay samaynayaan khulafadii qaar kamid oo cali ka mid yahay ay samaynayaan iyo keyrkoodba waxay tilmaamaysaa in axaadiisu nahyi ay mansuukh tahay oo axaadiista sheegaysa jawaasku ay naasikho tahay laba shay hadday isnasakhaana keebaa la qaadanaya a waxaan rabaa qof ii sheega naskiga macnihiisu waa maxay ma wa nasku usuul waynu dhiganay haya jamaca nacam nacam naskigu waxa weeyaan baa la yidhi inuu shay shay suuliyo macaynkaasa laba qeyd baan rabaa in la sheego haye naski maxaa la yidhaahaa af soomaaliya af carabi kiyaa doonta ku sheeg ma huwa nasku waa masala min usuuli lfiqi soo maha waynu dhiganay dawlaadki horan ku dhiganay nacam qof keliya rabaa inu jawaabo nacam fadali gacanta ha taago qofka jawaabaya man aladi yuriid an yujiib haye waa in xukun sharciya lagu zuuliyo xukunka sharciga la suulinayo eesh sifato inzaalu xuk izaalatu xukmin sharciyin bidaliilin sharciyin marka weli shardi baa iga maqan a mutaahirin canhu waa in xukun sharciya la suuliyo yaa yidhi mutaahirin qofka yidhi waa kuma min huna ayib mash labadaa arday iyo ardaydii horeba jawaaistooda beraan u keenaya insha allah waa in xukun sharciya la suuliyo waxaan su-aalaha idin weydiinaya ma rabo duruustan inta la iska qaato in kidinka laga baxo waxaan rabaa in duruustan lagu intifaaco dadkana lagu anfaco waadix ya ikhwaan waa izaalatu waa rafcu xukmin sharciyin saabiqin xukun sharciya oo hore in la rafciyo bixukmin sharciyin mutaahirin canhu xukun isaga ka dambeeyey oo kale lagu rafciyo hada huwa nasku hada huwa nasku marka kii danbaa la qaadanaya culimada qaarkood saasay yidhahen aan warkayga ugu noqdo culimada qaarkood masaladii way cagsi culimada sidaa ku tagtay waxaa kamid ah asram iyo ibnu shahiin iyo waxa weeyaan culimo kale waxaa culimada qaarkood ay yidhaaheen masaladaasi cagsiyeen waxay dhaheen la masalada waa cagsiga axaadiista banaynaysaa horeysay ta xarimaysaana way dambeysay ibnu xasan baana kamid a culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen axaadiista sheegaysa in taagni wax lagu cabaa waxa weeyaan waa ficil nebi soo maaha oo nebigaa sameeyey axaadiista diidaysaana waa qowl uu nebigu leeyahay uu ummadoo dhan ka nahyinayo markaa ficilkiisuna nebigu khaas ku yahay ummaddana waa ka mani macnahedu waxay noqonaysaa nebiga way u banaan tahay inuu isagu taagni wax ku cabo laakiin ummaddana ummaddan bay u banaan tahay uma banaana marka qowl iyo ficil baa iska hor yimi ficilkana ummaddaa lagu ummaddaa iska leh ficilkana nebiga ku khaas tahay qawlkana ummaddaa iska leh ficilkuna nebigu khaas ku yahay saasaa la ohanaya qawlkana ummaddaa iska leh ficilkuna nebigu khaas ku yahy lakin waa qowl daciifa taasi waayo ina qowl daciifa inta maxa u daliila cali bin abi taalib muxuu leeyahay nebi maxamed baan arkoo cabaya isagoo taagan anna waan ku dayanaya waa cabaya siduu u cabbaan u cabaya marka maxay kutusinaysaa inaan taksiis jirin sooma ha ayib waayo saxaabadii rasuulku taksiis kamay fahmin in nebiga ku garto mas'aladaa sawaabkeedu waxay tahay sida culimadu ay ku tegeen dambe qawl culimada qayb kamida waxay ku ku tegeen in labadii mas'alo la jamciyo nusuusta in la jamciyo waxay culimadu yidhaahdeen waxaa lagu jamcinayaa nusuustaas waxaa lagu jamcinayaa nusuustaa bay yidhahdeen culimadu axaadiista nahyiga sheegaysa waxaa lagu xambaarayaa taxriim lagu xambaari maayo waxaa lagu xambaarayaa nahyu tanziihin waa karaahiyo waa mid laga fadli badan yahay waa laakiin qofka hadduu sameeyo dembi kama faa'iidayo axaadiista sheegaysa in waxa weeyaan taagni wax lagu cabaa inay banaantaho nebigu ku cabay saxaabaduna kaga daydeena waxay tilmaamaysaa inay banaanta ma aragtaada marka waa shay banaan laakiin waa makruuh in wax taagni lagu cabaa way banaan tahay laakiin waa makruuh waa laga fiican yahay qofku hadduu sameeyo laakiin dembi kama faa'iidayo macnahi waxa weye labada darafba way banaan tahay laakiin waxaa waxaa fadli badan inaanad taagni wax ku cabino fadhiisato markaad cabayso wax haddaad laakiin taagni ku cabto waa jaa-is bay leeyihin waadix ya akhwaan halkaa culimadu masalay ka soo saareen ma ma banaantay nebigu shay makruuha inuu sameeyo si uu dadka ugu caddeeyo banaa inu inuu banaan yahay in la sameeyo haabay yidhahan culimadu saaxibu maraaki sacuudi waa ka yidhi wa rubamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan anahu litanziihi waxaa laga yahay nebigu inuu shay makruuha sameeyo isagoo dadka raba inuu sheego inay banaan tahay in la sameeyaa lakiin sida kale u fadli badantay waadix ya akhwaan marka saasaa lagu xambaaraya waana sida ay ku xambaareen inuu nebigu libayaani jawaas u sameeyey waxa weeyaan waana siday ku tegeen khataabi iyo ibnu jariir iyo ibnu bataal iyo nawowi iyo culimo kale oo muxaqiqiiniba waana sida ay yidhaaheen waa sawaabka amaa axaadiista sheegaysa amaa cunitaanka qofku isagoo taagan wax ma cuni karaa culimadu waxay dhaheen wax nahyiyo kusoo arooray ma jiro nahyi sariix oo sida kaasoo kale ah oo ku cad masaladaas kusoo arooray ma jiro loomanahayo aan ahayn hadalka anas ee anas uu yidhi maxay anas wuxuu yidhi markii la yidhi ka waran cunitaanka isagaaba ka shar badan buuri isagaaba ka shar badan culimada qaarkood halkaasay ka qaatay waxay dhahen dee saxaabadu waa de haddii cabitaanba la diiday dee cunitaanna ka dara cunitaankii cabitaanka keeba adag dee cunitaankaa dara marka waxay yidhahdeen cunitaan kaba waabu kasii daran yahay haddii cabitaan la diiday saasay yidhahdeen oo dee waxaa la yaqaanaa in cabitaanku cunitaanku uu ka uu ka zaman dheer yahay waxa weeyaan maaragtay cabitaanka wanaayu fiihi laysa taxriim bal huwa likaraahiyati tanziih halkaa markaad marayso culimada qaarkood waxay yidhahdeen masalada ku saabsan in la yidhaho ma in la yidhaahdo in qofku isagoo taagan uu wax cuno ma banaana nahyi ku soo arooray ma jiro hadalka anasna waa ra'yi isaga u gaar ah ee waa mid banaan in cunitaan taagnida wax lagu cunaa waa mid banaan bay dhahay oo maxaad u deliishateen balen waxaanu deliishanaya wala cabdillahi bni cumar alkhadaab ayaa waxa uu yihi kunaa naakulu calaa cahdi rasuli llahi sala alla alay slam wa naxnu namshi annagoo soconaynaan wax cuni jiray waktiga rasuulka wa nashrab wa naxnu qiyaam annagoo taaganna waxbaanu cuni jiray haddii la yidhi hadduu saxaabigaas yidhi annagoo soconaan wax cuni jirin adoo socda inaad wax cunto iyo adoo taagan inaad wax cunto teebaa daran dee socodkaa daran soo maha min baabi awlaa qiyaamkiina wuu banaanyay wa nashrabu wa naxnu qiyaamun bu leey marka waxay culimadu yidhahdeen hadalka ku saabsan anatee markii akliga la weydiiyo u leeyahy daaka asharu wa akhbathu isaga ra'yi u gaara weeye laakiin saxaabadii rasulka sala allahu alay wasalam kanuu ya'kuluun wahum yamshuun waxa weeyaan marka min baabi awlaana dee qiyaamki waa banaan yahay maxaa loo nahiyey bay culimadu yidhahdeen sababta loo diiday in taagni wax lagu cuno cabo waa maxay waxa weeyaan bay culimadu yidhaahdeen sixada qofka iyo caafimaadkiisa ilaalin la ilaalinaayo culimada qaarkoodna waxay dhahen dee inaga shardi maaha inaynu xikmada fahanade shardiba wayukrahu mutakian bu yidhi alaklu akligii waa la waa la karaayeystaa cunitaankuna waa lamid une afwan cabitaankuna waa lamid une mutakian xaalowiya qofka cuno isagoo waxa weeyaan jikilaysanoo dhinac u jiifa inuu waxa weeyaan cunto isku hirgiso ma banaantahay mise ma banaana masaladaas halkan sheekhu kaga hadlaya masaladaas ayuu sheekhu halkan kaga hadlaya ayib masaladaa waxaynu leenahay culimada qaarkood waxay dhahen waxaa asal u ah masalada xadiiska bukhaari uu wariyey ee cali bnu aqmar ee abi juxayfa uu nebigu ka wariyey xadiisu cali bnu aqmar can abi juxayfa ana nabiy sal slam qaala laa aakulu mutakian nebiga wuxuu yihi anoo mutakiya wax ma cunayo haddaan nebi maxamed ahay laa aakulu mutakian culimada qaarkood waxay dhaheen lama hayo nas sariixa oo uu nebigu ku leeyahay adoo mutaki a waxa cuni laakiin waxaa la hayaa nas saxiixa oo sariixa oo sheegaya nebigu inuu yidhi anigu mutaki anigoo ah wax cuni maayo mutakigu waxa weeyaan qofku inuu isagoo dhinac u janjeera oo cunto cuno oo intuu wax jiqilaysto ama barkimo ama wax lamid a deedna intuu cunto halka soo dhigo uu isku guro culimada waxay dhaheen nahyi sariixoo masalada kusoo arooray baa jira xadiis saxiix ah oo masaladaa nahyinaya oo ku soo arooray ayaa jiray bay culimada qaarkood yidhahay oo sariix ku ah waa maxay nahyiga xadiiskaasi tabarana wariyey fi lkabiir min xadiis cabdillahi bni mascuud oo wuxuu yidhi cabdillahi bn mascuud nahaa rasuulu llahi can sawmayn nebigu laba soom buu diiday wa can salaatayni laba salaadood buu nebigu diiday wa can lubsayni laba laba labis buu nebigu diiday wa can madcamayni laba cuntuu nebigu diiday wa can nikaaxayni laba guur buu nebigu diiday wa can baycatayni laba iib buu nebigu diiday ha waa labaalay migra soo maha nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu diiday can sawmayni laba midun baan idinka sheegaya halkan nebigu can sawmayni buu diiday oo labada soomuu nabigu diiday waa maxay maadaama soom aynu ku jirno fa yawmu lfitri wa yawm ladxa labadaa maalmood ee iidda ah yawm lfitri iyo yawm ladxa in la soomaa nebigu uu diiday wa can madcamayni bu uri laba cuntona nebigu uu diidayo labadaa madcame nebigu uu diiday waxa weeyaan ama almadcamaani fa an yaakula bishimaalihi wa yamiinuhu saxiixa waa inuu shimaalkiisa wax ku cuno isagoo bidixdiisu bad qabto wa ya'kula mutaki'an ta labaadna waxa weeyaan inuu isagoo mutakiya wax cuno markaasoo nahyi sariixa maha kaas xadiiskaana xaafid ibnu xajar raximah llah waa saxiix buu yidhi culimaduna waxay tilmaameen inuu xadiiskaasi yahay xadiis saxiix ah inuu yahay bay tilmaameen isnaadkiisuna uu jayid yahay ayib idan waxay noqonaysaa hadalkii ku saabsanaa culimada qaarkood ay yidhahdeen lama hayo nahyi sax ah oo diidaya in mutaki ah qofku wax cuno hadalkaa waa waa lagu noqonaya soo ma idan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi anoo mutaki ah wax ma cunayo anigoo in mutaki uu qofku isagoo ah wax cunana wuu diiday xadiidka faa'ido kalenu ka qaadanay wa an ya'kula bishimaalihi wa yamiinuhu eesh saxiixa inuu bidix wax ku cuno isagoo bid inuu midig wax ku cuno isagoo bid inuu bidix wax ku cuno isagoo midigtiisu fayowdahay buu nebigu diiday halkaan waxaa laga qaadanaya in haddii dee bidixdiisu aanay fayoobeyn oo gacanta cafwan midigtiisu aanay fayoobeyn midigtiisu haddaanay fayoobeyn oo ay go-an tahay ama nabar ka gaadho ay xanuunayso amaba aan waxba ku qaadi karin dadka qaar baa jira aan midigta waxba kusoo qaadi karin ha ayaa jira oo waxa midigta kugu qaadaa way ka dhacayaan subxaan allah ma kunta atasawar hada ilaa maalin dhaweed aan arkay axad alikhwa oo igu uri shay khafiifna ahaato gacantiina midig kuma rafcin karo waa gacantiis waa saxiixa laakin ma ku rafcin karo waxba waxba kuma qaadi karo hada macduur ya ikhwaan ma garata iska ilaali dadka qaarkood waxaa laga yaba inu kuraa hebel wuu guran yahay ayib oo bidixdu wax ku qoraa laakiin macnaheedu waa maaha haddaad qoraalkaagii bidixdu wax ku qorayso oo aanad mid waxba ku qori karayn macnaheedu maaha inaad tidhaaho dee maadaamaan guranahay bidixdan wax ku cunaya ama waa xataa haddaad guran tahay migita wax ku cuni karto waana migita wax ku cuntaa waadix ya ikhwaan ayib waay saxaabigaasi wuxuu yihi nabigu wuxuu diiday waan yaakula muttaki'an nabiguna wuxu yihi inii laa aakulu muttaki'an haddii nebi maxamed uu diiday inuu isagoo mutakiya wax la cuno isagina uu yii cuni maayaanoo mutakiya waa inaynu kaga dayano soo ma laqad kana lakum fi rasuuli illahi cish uswatun xasana muta itikaagu waa maxay haddaba culimada qaar baa waxay dhahan itikaagu waxa weeyaan tarabuca tarabuca soo garan maysaan in qofku intuu labada lugotaa isu dhaafiyo uu fadhiisto salkiisana labadiisa sal baryoodna uu ku fadhiisto culimada qaar baa dhahan tarabucaas ayaa waxaa la yidhahdaa itika war jira ma warkaasi hada alkhabar laysa bisaxiix itikaaga sharcigu uu diiday in wax loo cunaa waxa weeye inuu qofku isagoo dhinac u janjeera waxa weeyaan wax cuno daliilkeeduna waxay tahay rasuulku sala alla alay slm wuxu yhi alaa unabikum biakbari lkabaa'ir sax dabeedna wuxu yhi alishraaku billahi wa cuquuqu lwaalideyn saxaabigu muxuu yihi wa kana eesh wa kana muttaki'an nebigu waxbu wuu dhinac buu u dingiigsanaa oo jiqilaysnaa fa jalasa markaasuu soo fadhiista idan itikaagu waa kaa nusuusta kusoo ararta la diiday maxaa loo diiday way culimadu idhaaheen waxay dhahen culimadu waxaa loo diiday sababta loo diiday in qofku itika wax ugu cunaa waxa weeyaan bay idhahen salafka qaarkood waxaa laga qaadaa in qofka calooshu fido ya ha ibnu abi shayba wuxuu wariyey ibraahim anakaci inuu yihi kaanuu yakrahuuna an yakula an ya'kuluu tuka ah makhaafata an tacdama butunuhu ha caloosha haddee ku fidaysa taa waa loo diiday bu ihi salafkuna waxay ahaayeen kuwa ilaaliya caloolahooda oo aada iyo aada isaga dhawra sabab tahay cibaadada ayaa dee siqal iyo culays baa fuulay qofba qofku ka cunto badany ka hurdo badan yahy qofba qofku ka cunto badan yahna waa ya marka taas waa mid waxaa kaloo culimadu idhahen waxaa loo diiday cuntadii meeshii ilaahay ugu talagalay mari lahayde jidhka si rasmiya u geli lahayde waxa weya si habsamiya u socon lahayd markaad intaad dhinac u jiirsato dhinac wax u cunto maslagii ay maraysay wuu qalad baa gelaya deedna waxaa imanaysa qofku inuu xanuunsado markaas islaamku hadda u fiirso sixadaada iyo caafimaadkaaga siduu u ilaaliyo ha iyo sharaftaadi marka waa sidaas ama cilada aynu garano ama yaananu garanne waxa weeyaan ma banaana waana mid xaaraana inaad iska ilaaliso wey waayo sheekh wuxuu yidhi haddii dad majlis fadhiyaan oo markaa sharaab loo keeno majlis bay fadhiyaan dadna sharaab baa loo keenay qofka horta waxaa banaan inuu saa inuu inuu isagoo mutarabica wax cunaa way banaantay waxaa banaan oo kale ataxiyaadka dhaxas inuu fadhiisano samaydin arag oo ah inuu qofku lugta bidix goglado ta midigna taagnaato inuu isagoo saa u fadhiya uu wax cuno na way banaantay inuu intuu ta bidix goglado lugtiisa bidixu goglado oo uu ku fadhiisto ta midigna jilibka uu iyaduna dhulka taallo ay laabnaato sida taa kale ay u laaban tahayna isagoo saa u fadhiyana wax cunaana way banaantay isagoo sare jooga kadaloob isagoo kadaloob ah kadaloob isagoo sida u fadhiyana inuu wax cunaa way banaantay rasuulkoo degdegsan inuu saa wax u cunay bay saxaabadu sheegeen radia allahu taala anhu uu timir saa u cunay isagoo kadoo looba nebigu alay salatu salaam marka walaalayaal sideedaba sharcigu wuxuu faray qofka muslimka cuntada inuu eesh inuu yaraysto soo ma oo sulusun litacaami wa sulusun lieesh lisharaabi wa sulusun litanafusi linafasi marka haddaad buuxiso baasha hadhowta waxay noqonaysaa inaad inaad maaragtay dee xaalkaagu uu fiicnaan waayo waxaa halkan sheeku kaga hadlaya dad majlis baa la fadhiyaa deedna dadkiiba waxa la waxaa loo keenay wax la cabo ama waxaa loo keenay wax la cuno waxaa la rabaa in dadkii loo qaybiyo waxaa lagu bilaabayaa cidda waxa weeyaan ahlulcilmiga ama ahlu sharafka ah ama miisada leh ee majliskaa fadhida ama dadkaa ugu da-weyn ama qof caalima ama qof madaxa kuwaasaa laga bilaabaya markii iyaga laga bilaabo yaa lagu xigsiinaya midigtaa loo wadaya abukurisho waana suu nebigu sal la alay slam samayn jiray axaadiistay kusoo aroortayo waxaa bisaxeynka ku sugan utiya nabiyu sala allahu alayh wasalam bilabanin qad shiiba bimayn aas qof baan rabaa af soomaaliya igu sheega waxaa nebiga loo keenay caano qad shiiba lagu daray bimaa-in biyo maxaynu unaqaanaa fartuu taagaya qof qofka af soomaaliya saxa iigu sheegaya nacam waa badax baa la yidhi soo saa maha marka waxaan waxaan u leeyahay hadalkaas dadka qaarkood markaad markaad caano siiso badax wuxuu kulaya warar anagaga darin caanafiid a waxaa laga yaabaa inuu kaba maaragtay biyo diidayo in caani biyo lagu daro oo uu isleeyahy waa qalab laakiin nabi maxamed baa cabay alayhi salaatu wasalaam a marka nebiga waxaa loo keenay caano badaxa ayaa loo keenay nebiga sal alla alay wasalam fa shariba nebigu waa cabay wa can yamiinihi acraabiyun dhinaciisa midig waxaa fadhiya nin ramiya oan dadku aada u garanaynin wa can shimaalihina waxaa fadhiya abubakar bidixdiisana abubakar baa fadhiya nebigu wuxuu siiyey acraabigii buu siiyey fa qaala wuxuu hi alayman falayman midigta midigta midigta laga wado saasuu nabigu alayh isalaatu wasalaam culimada qaarkood waxay idhaahdeen marka qofkii ahlulfadliga ahaa ama ahlulcilmiga ahaa ama madaxda ahaa ama waalidka ahaa ama da-da ahaa isaga laga bilaabo ee majliska fadhiyey wixii la qaybinayay qofka qaybinayaa midigtiisa ayuu ku xigsiinaya qofka midigtiisa xiga qofkii la siiyey midigtiisa la eegi maayo qofka xiga waxaa la eegaya ka qaybinaya midigtiisa waxayna dooneen inay axaadiista qaarkood ku jamciyaan waxaa soo aroortay rasuulku sala allahu aleyh wasalam in isagoo cabdullahi ibnu cabbaas uu dhinacan ka xigo cabdullahi ibnu cabbaas bidixda uu ka xigo cafan midigta uu ka xigo yaa rag waaweyn oo dee saxaabadii kamidna bidxa nebiga ay ka xigeen nebiga caana loo keenay markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi atadanu ata'danu lii an uctiya alashyaa inaan raggaa kaa da-da waaweyn la siiyo may ogolanayso markaasuu yii la la la ya rasuul allah wallahi hambadaada inaan cidna cidna waxa weeyaan aan u daynaynin iidii wiidhig ya marka waxay xoojinaysaa alaymana falayman waida araada hadduu doono dafca inaa-i sharaabi inuu udhiibo aw iluqmati ama cuntadii dafaca waxa u dhiibayaa ilaa man calaa yamiinihi cidda midigta ka xigta awalan kadalika saasuu kaana ahaa anabiyu sala allahu aleyh wasalam yafcalu mid sameeya halkaana mas'aladaas ayuu kaga baxay waxaan halkan tambiihinaya mas'alo cuntada la cunaya haddii ay tahay cunto midho a midho qofka muslimkaah markay cidila cunayso midh midh buu qaadanayaa waa adab tacaamka waxyaabisha u ka tegay ka mid tahy haddama garata sheekh macnaed waa maxay timir baad cunaysan midna ama wax timir la mid a sida mathalan cinab oo kale ayaa laydiin soo dhigay midh midh baad u qaadanaysaa ma banaana inaad afar afar midh u qaadato ilaa inaad dadka kula fadhiyayso idaan weydiisato mooyaane waadix a maxay keenaysaa sharcigu wuxuu ilaalinaya in qofka muslimka ahi qofka kale walaalkiia la fadhiyaa uu dhibsado qaabka wax u cunayo waadix ya ikhwaan alqiraanu laa yajuuz ilaa inaad inaad dadkaas idan idan weydiisato mooyaane waxa uu ka tegay o kale sheekhu aadaab laaki kamid a maxaa wax lagu cunaya ma malqacda wax lagu cunayaa mise gacmaha wax lagu cunaya gacmaha wax lagu cunaya rasuulkeena waxaa ka sugan inuu ku cuni jiray maxay saddex farood inuu wax ku cuni jiray culimadu waxay idhahdeen saddex farood cuntada uu nebigu ku cuni jiray waa markay tahay cuntadu wax qaadmayo saddex farood ku qaadmaya haddii laakiin aanay cuntadu saddex farood ku qaadmaynin gacantaada iyo kafkaaga dhammaantii inaad ku cuntaa way banaantay waanay sameeyeen saxabada rasulka sal la alay slam waadix ya ikhwaan haddaad tidhaha cunto aan cala sabiili mihaal haddaad tidhaha mathalan inta beriis lagu soo dhigo aad tira anu saddex farood baan wax ku cunaya saaxiibadaana ay shantaba ku cunaan soo cidlo lagu dari maayo ya ha marka cuntada culimadu waxa wixii saddex farood ku qaadmaya ee saas lagu cuni karo ayaa lagu cunaya waana saddexdaa farood ku nebigu inuu wax ku cunay la sheegay asabaabata walati taliha waxa weeyaan saddexdaa inuu nebigu alay sala iyo ibhaamka inuu inuu wax ku cunay baa la sheegay rasulka alay sala uu ku cuni jiray waa wixii saddexdaa lagu qaadi karo ama wixii kale gacantaada dhammaanteed waad ku cuni karta waxaa kaluu sheeku ka tegey aadaabta acaamka kamid a aadaabta tacaamka kamid a in qofku markuu cuntadii dhammeeyo cuntada dhulka kaaga dhacday intaad qaado aad ka suuliso wixii dhibay leedahay deedna ad cunto in dhulka lagaga tagaa ma banaan maanta maxaa la hayaa maanta waxaa la hayaa mushamaciya cuntadii loo dhigaa soo ma mushamac nadiifaa loo dhigaya wa maca dalika rasuulku alayh salatu salaam waxa uu yihi cuntada dhulka kaaga dhacday amid canha amid canha aladaa dhibka ka suuli dabadeedna cun garan maysid barakadu meela ku jirta bu nabig ala sl ma intan bay ku jirtaa mise intaad cuntay soomaad garan marka waa inaad ka suuliso dabeedna cunto waxa kugu filan biyo nadiifa haddii agtaada yaallaan intaad biyahaas taa u geliso inaad cunto waa in adabtaa caruurta la baro oo ehelka la baro amaa in sufradii lagu laabo cuntadii dabeedna la daadiyo haadaa dhib badan bay sababtaa ahlulcilmiga qaar ba waxay dhaheen nicamka ilaahay inuu suuliyo waxaa keena waxyaaba ugu horeeya waxa kamid a in cuntada ku daafadaa lagu shurooyo cunto waana saynu hadda samayna soo ma wallahi wallahi qaarkeen jaarkoodoo gaajoonaya bay dustuud cunto ah zabaalaadka ku shubaan jaarkiinoo gaajoonaya armaad ka baqaynin nacdari kugu soo degto oo ilaahay kuu cadhoodo waxaa dhowta inta qiyaamaha waxa weeya lagu joo joojiyo khalaaqda agtooda dhexdooda daadna lagu dhaahdo addoon addoomadeeda kamid oo gaajoonaya agtaada jooga waxna waad ku- waxna waad siin weyday ya marka waa in ilaah laga boqo a waxaa kamid a adaabta nebigu uu ku baray dadka in qofku markuu cuntadii ka dhameeyo weelka uu cuntada inta gunta ku hadhay weelka ka murdiyo farihiisana uu leefo haddii aanu isagu xataa leefaynin oo masalan uu dhargay rasuulku wuxuu kasoo gaarsiin uhaa awlaadaada leefsi si aan cunto farahan ku hadhay waa nicmo ilaahay uu bixiye aana dee u meedhin waadix ya akhwaan dadka qaarkood sunayaasha hadday kugu arkaan waxaaba laga yaba in isla no xabadan iimaan kale maxay tahay inay saa isiraan baa laga yaaba a waa ta la sheegay waa ta la sheegay miya waxa weeyaan axad eh, maaragtay eh, yani muslimiinta kamid a intuu madcam galay iyo hudheed ayuu cuntadiisa dhamaystay dabeedna sunnada siduu u yaqaanay buu dabaqayo cuntadii ku hadhay salka waxa weeyaan bileerka ayuu murdiyey midaag fadhiya yidhi, waar kii mutalabka intuu yeedhay ar cunto kale u keen suucadeer maya nabiga alayhi salatu salam sideen samayn jirayo waan dhargay sidii nabigu uu samayn jir maan samaynay are nabiga hanaga caayin bu kuyidhi nabiga alayhi salatu salaam hanaga caayin a aflagaadida ka daawarya nabiga laakiin ma cayb ahayd xaqiiqatan la sunna nabigu alayhi salatu salam haddaanaynu sunnada dadka barin dee waxaa imanaysa in taa dhowta midku dharbaxay inu kuraa war waa afdarata nabiga caayin a marka waa in taa lagu dadaalo sheekhu wuxuu yidhi waman araada nawma bu yihi sheekhu ninka doona inuu seexdo aadaabu nawm baa halkana kaga hadlaya sheekhu waman araada nawma ninka doona inuu seexdo yuqliqu wuxuu xidhayaa baabahu albaabkiisa u xidhaya wa yuukiu waxa uu yuqliqu wuxuu xidhayaa baabahu albaabkiisa wa yuukiu waxa uu lingaxa u jiidayaa siqaa'ahu sab- sa- aan maxay ahayd aa la dhaha siqaaga af soomaali baan ahay wa yuukiu siqaahu abraarka uu ka cabaayo iyo waxa weeyaan maaragtay eh, qirbadkiisa uu ka cabaayo waa uu wuxuu u jiidaya linkaha wa yuqatii inaahu weelkiisana wuu daboolaya wa yudfiu wuu baktiinaya tiraajahu dabkiisa kadalika saasaa ruwiya la wariyey fi sunani sunanta lagu wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam nebigana laga wariyey sala allahu alayh wasalam Hmm. wuxuu yihi sheekhu wakariha wuxuu kareeyay axmedu axmed gasla alyadi liطacaam in waxa weeyaan la maydho gacanta cuntada markaad cunayso ee aada bilaabayso inaad gacanta maydhuu kareey imaam axmed waqad warada waxaa kusoo arooray fi lkhabari fi lkhabari khabarka gaslu lyadi lahu khabarka iyo axaadiista waxaa kusoo arooray in gacanta loo maydho lahu cuntada loo maydho walacalahu waxaa laga yaabaa buuri maa saxa inaanu ansixin khabarkaasi cinda axmedin imaam axmed agtiisa inaanu khabarkaasi ansixin ayaa laga yaaba halkan sheek wuxuu sheegaya aadaabu طacam buu ka gelaya aada cafwan aadaabu nowm aadaabu nowm ayuu ka gelaya waxa kaluu ku daray masalo aadaabu طacaam ku saabsan oo uu ka tegey aadaabu nowm ikhwani islaamku qofka muslimkaa wuxuu faray akhlaaq aada iyo aada u wanaagsan marka uu seexanayo marka uu seexanayo oo waa maxay waxaa la faray inuu weysaysto oo isagoo mutawadi ah oo weyse qaba uu seexdo qofkii muslimkaa waxaa la faray inuu midigtiisa u seexdo hadda ma garata oo uu dabadeedna mucawadateynka iyo qul wallahu axad intuu akriyo halaatha maraad turkiisa mariyo oo uu ducadii akriso ducaa u noom qofkaasi wuxuu seexanayaa isagoo xisni iyo dhufays ku jiro seexanaya oo ilaahay ag waxa weeyaan magan u ah ayuu seexanaya ya waxa qofkii muslimka aan la faray marka uu seexanayo gurigiisa muxuu ka yeelaya kow rasuulku ale sh- sh- eh, nebigu wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam waxaa la faray inuu daboolo horta inuu albaabkiisa xidho weelka uu wax ku cunaayo ama wuxuu ku cabaya hadday dabool leeyihiinna uu daboolkiisii saaro haddii kirbad iyo marka maxaa dhahayay uu biyo ka cabayo ama haanoo kale uu biyo ka cabayana inuu linkixeeda u jido xidho oo afka ka xidho ma garat dabkii guriga uga baxayeyna inuu baktiyo rasuulkeena wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam gadu linaa'a weelka daboola wa awkiu siqaa'a shayga laga cabayana linkixa u jiida wa akliqu lbaaba albaabkana xidha wa adfiu ishtiraaja dab dabka iyo iftiinkana bakti siraajka iyo leyrkana baktiya fa ina shaydaana laa yaxilu laa yaxilu siqaan nebigu wuxuu yihi ma furo shaydaanku weel biyo laga cabo walaa yaftaxu albaaban walaa yakshifu inaaan waxa weeyaan ilaahay magaciisa lagu xusay nebigu wuxuu yihi ida kana ida kana junxu leyli ufiirso ida kana junxu leyli marka habeenku soo galo aw amsaytum fakufuu sibyaanakum nebig uri sal l sl carruurtiina waddada ka qabta oo suuqa ka xidha oo habeenkii markuu qoraxdu dhacdo maqribada ha kusii daynina carruurta suuqa leesh fa ina shaydaana yantashiru xiinayda shaydaanku xilligaasu ciidamadiisa kala dira in dadka fataadiyu doonaya mugta marka yaan carruurta kaa dafine oo waxa weye ama kaa dhibine ama dhibaato kuu geysana soo qabo fa idaa dahaba saacatu min alleyli markay saacada habeenkii kamidii tagto cishaayiga markay gaadho weli waa taas fakhalluu sabiila fakhalluuhum carruurta sii daaya faakliqu abwaaba albaabada xidha wadkuru sma allahi ilahay magaciisa kuxusa faina shayaana faina shayaaiina laa taftaxu baaban muqlaqan baab magaca ilahay lagu xidhay shayaaiintu ma furto wa awkiuu qirabakum qarbadiina biya qirbadkiina biyaha ka cibtaan qirabkiina biyaha ka cibtaan ka cabtaanna ya iyo sabraaradiinana waxaad samaystaan ama haamahana dabo xidha wadkuru sma allahi wakhamiruu daboola aaniyatakum weelkiina wadkuru sma allahi walow an tacriduu calayhi shay nebigu wuxuu ihi xataa haddaad w dabool kale u weydo shay cuudna allaha ka yeele shay dhuubantaa u duldhig a wa adfiu masaabixakumna waxa weeyaan dabkiinana baktiya bukhaari waxaa kusugan nebigu yii akliq baaba wadkur isma allah wa adfiu misbaxa wadkur isma allah wa awki siqaaka wadkur isma allah wa khamir inaaka wadkur isma allah walow an tacrida calayhi shay-an sida kusoo arortay riwaad kale walow an tacrida calayhi cuudan hadda ma garata waa aadaab aadaabta islaamka ka mida walaalayaal albaabka inaad ka xidho macnaheedu waa maxay dee waa in cawradaadii ay ku asturnaato soo ma a in aan wax ku dhibaa kuu soo gelin haye culimadu waxay dhan weelka aad maaragtay aada haysato ee aad ku shaqaysanayso wixii daboolla daboolkaad saaraysa wixii af loo xidho le afkaad u xidhaysa wixii waxa weeyaan maxaan idhahayay ay masalan wax ku jiraan ee aan dabool lahayn masalan shay baad dul saaraysa shay walow yaan wada daboollaanin lakin shay baad ilahay magaciisa ku saaraysaa bismillah intaad tiraa dul saaraysa ha shaydaanku u dhawaan maayo ha oo agtiisa mari maayo albaab bisinka ilaah lagu xidhay iyo weel bisinka ilah lagu daboolay axaadiista riwaayaadka waxaa kusoo arooray weelku hadduu maran yahay dabool la-aanu lahayn foreri inuu nabigu alay salatu salaam foreri ya ma garata akfiu linaa ayaa kusoo aroortay hadduu faarik yuu maran yahay foreri si aada uga badbaado in xasharaad galaan iyo waxa weeyaan in bahala galaan bahalaha qaarkood sun bay leeyihiin dabeedna ay leefleefaan hadhowta adoo adoo dhaadan intaad wax iskaga shubato dee aanad dhib u cabin bal hadda shareecadaas say qofkaa muslimkaa u ilaalisay ka waran waa adab cajiib ah waxa aad wa waa mid aad ku damaanad qaadayso inaad shaydaan inuu gurigaaga dego oo wax kula cuno aad ka ilaalinayso oo cuntadaadii iyo cabitaankaagii uu fara la galo sidaa awgeed baa marka qofka muslimka ee gurigiisa uu soo galo ilahay bisinkiisa kusoo galo waxa uu shaydaanku idhahaa armaanta meelaynu maaragtay meelaynu berinaa inagala haddii cuntadii ilaahay bisinkiisa u qabtana wuxuu dhaha waar maanta gaajo iyo iyo cayr oo dhan baa maanta cayr baynoo gaajona ma hayno meel hoyna ma hayno marka sidaas waa inu nebigu wuxuu yihi waa in dabka la damiya dabkaa culimadu waay waxay yidhaaheen waxay ku saabsan tahay masaabiicda nebigu sala allahu alay wasalam uu leeyahy hala damiyo ya iyo asrijada nebigu leeyahy hala damiyo waa waa kuwa qofka dhib u keeni kara oo waa dabkaa baxaya masalan dabka baxaya weeyaan rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam laa tatruku naara fii buyuutikum xiina tanaamuun markaad seexanaysaan dab gurigaa kaga tegi sababtana nebigu wuxuu sheegay oo wuxuu yihi guri waxay yidhahen saxaabada rasuulku guri baa gubtay habeennimo ku gubtay ehelkiisi fa xudita bishanihimu nebi sal marka nebiga loo sheegay markaasuu nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam sida bukhaari ku taala xadiiska hore bukhari muslim buu ku yaala kana uu ku yaala wuxuu nabigu uri adfiu lmasaabix masaabixda damiya iyo leyrka waxaad damisaan dabka damiya fa ina fuwaysiqata sababtu waxa weeye fuwaysiqada iyo jiirku rubamaa jarat ilfatiila waxaa laga yaabaa inay jiidho dabkaas ama soo jiido fa axrakat ahlalbeyti guriga ay gubto soo ma dhacdo ha marka dabku waa laba nooc culimo yidhaha wax waa qanaadiil iyo dabkan waxa weeyaan dee lambada iyo waxa lamidka ah oo amni laga yahay dee inuu inuu inuu keeno dab guriga qabsada kuwa culimadu waxay dhahan wixii baahi loo qabo waa la daynaya waxa kalena waa la daminaya waadix ya ikhwaan laakiin dabka aanay banaanin marnaba in guriga lagaga tagaa waa dabkaa baxaya de haddii la jiro oo rooggaa uu qabsado dee gurigu gubanayo a gurigu gubanayo ee ay dhici karto intuu jiirku jiro in gurigiiba dabkiisa ku ololo in badan masaa-isha tasaahulka lagu sameeyo dadkeenu dab baxaya ma daayaan sida badan sida badan dadka dab haddii la daayana dadka ay ka dhacda waa dadka remiiga ee laga yaabo guriga midteeda dhaxantoo kale intay tiraan ka kiciya inay dabka hoosiisa ku shitaan soo ma ha laakiin reer magaalku inta badan ma sameeyaan laakiin masale ka daran bay sameeyaan ama ku dhow oo waa maxay waxay samaynaysaa gabadhu guriga markay habeenkii hurdanimo hurdo u diyaariso ee la seexdo ayaa wax ama marti u imanayso guriga waxay ku- ku shidaysaa unsi dabqaad bay waxay ka buuxinaysaa dabo unsi guriga ku shidaysa ama guri hurdo dhig ama mid fadhi dhig ama dabadeed dabkii baa la iloobaya hadhow baa layska seexanaya dabkiina wuu ku jiraa dabqaadki hadhow baa jiir imanaya wuu jiiraya ama qof aan arkayn ama ilmo yar ayaa jiiraya bug saasuu dab- dab guriga ku qabsanay waxaa la xukuna in dabkaa la baktiyo la xukuna in dabka guriga kahrabaaga guriga ku jira atlaagtiisa layska adkeeyo carruurtana laga fogeeyo waayo haddii guriga yani atlaagta dadku uu maraa ay intay banaanaato ay de carruurtu ku ciyaaraan maxay imanaysa in lamaas yimaado na guriga dabqabsada sooma taasay la xukuntay culimada amaa qanaadiisha kuwan oo kale ah ee iyo da- iyo layrkaa soo laalaada ee laga aaminka yahay inuu isagu dab dhaliyo sida haalibka ah wixii aad baa isaga la- waxaa la daminaya wixii aanaad baahi u qabin waxaana la daynaya intii aad baahi u qabto waadix ya ikhwaan so warcad maha wallahi waxaan usoo taagnaa oo aan garanaya oo aan weli daakiradeeda ka bixin anoo yaroo carruura ayaam kunaa fi dulcad waxaan garanayaa saddex hablood oo wadaadaa oo intay habra- eh, labana walaalayiin midna habroodagto tahay intay guri seexdeen ayaa waxar yar baa guriga ku xidhnay dab saasoo kale ay guriga ugu talagaleen inay dhaxanta kaga kiciyaan ayay jirdha waxar si yaray gur waa labadii iyo barkii habeenimo taqriiban guriga gebigiisii dab baa qabsaday dumarkuna waxay caan ku yihiin markay mushkiladu ku dhacdo cidina gudaa lama hurdo albaabka gurigana way adkeeyeen magaalada xaafadii dhammayd mar keliya waxay ku baraarugtay gurigaas gubanaya dulcad qofkii tagaa garanaya guriga dushiisa waxaa saarnaa baalihii maxay ahaayeen n waxaa ku xidhnayd bac noocan da-aadi oo dabku markuu qabsado dabadeedna saddexdii hablood way isqabsadeen saasay isu qabsadeen midina way diiday inay baxdo oo ay dabkii isku qaado waxaa tii ku biirsada masiibo kala noqotay gurigeera saasi taali dabadeedna dadkii ku yaacay guriga xataa raggiis yidhi gala mar alaala markay rasaasti bilaabantu ninba meel ka baxa il rasaasti dabkaa kicinaya mugta saddexdoodii waxaa lasoo saaray iyagoo lafo midh aanu ka harina sidii lagu aasay marka dabka guryaha lagaga tegayaa khatiir weeye ikhwaan waa in aada looga digtoona waaqicada maan iloobin siday ay u dhacday maskaxda uga sawrantay laamka marka dabku waa cadow dab iyo biyaba khatartooday leeyihiin dabka waa in layska adkeeyo khaasatan qofka guriga ay caruur joogto ee ay waxa weeyaan qolal gaara iyagu seexanayaan waa in aada looga taxadiro aada iyo aad waa in looga taxadiro oo masalada noocaasa la iska ilaaliyo sidaa sharcigu ina faray alla shareecadeenu fiican haddaynu ku dhaqmi lahayn masaa'ib badan bayn ka badbaadi lahayn masaa'ib badan ayaan ka badbaadi lahayn ayib sheekh wuxuu yihi halkan wuxuu ka warramayaa masale uu kasoo boodo masale ay ahayd inuu xagga hore ku sheego masale ay ahayd inuu xagga ku sheego ibnu daqiiq alciid hadalkaa dhegeysta ikhwaani waa caalim culimadii muslimiinta kamid ah maasha allah oo raggii cilmiga laga qaadan jiray wuxuu yidhi fii hada alamri amarka nebigu ashyaadan uu ina faray waxaa ku sugan bi- fi hada fi lamri biiqlaaqi alabwaabi in albaabada la xidho waxaa ku sugan amarka la isfaray min almasaalixi diiniyati waddunyawiya waxaa ku sugan xiraasatu lanfus nafi in la ilaaliyo iyo wal amwaali xoolay in la ilaaliyo min ahli alcabadi walfasaadi dadka mufsidiinta iyo tuugta in laga ilaaliyo walaa siyama shayaaiin iyo in laga ilaaliyo shayaadiintii guriga kula deganayd ah waxaa mujarab ah waxa aad bisinka ilaahay ku dabooshay xataa xayawaanada sunta iyo waxyaaba lamidka allihi ma gelayaan ilahay baa ilaalinaya ilahay baa dee tala saaratay inuu ilaaliyo sooma ha marka waa in lagu dadaalo waxa weeyaan ashyaada noocaasa dadkana waa in la baro waxaa kaloo axaadiista kusoo aroortay inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam qofka muslimkaa cuntadiisa iyo cabitaankiisa waa loo ilaalinaya waxaa soo aroortay ka sugan rasulka sala allahu alay slam inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam habeenkii habe sanadka waxaa ku jira habeen habeenkaas oo xanuun soo dego ayaa ku jira buri nebigu sal allahu alay slam ma jira buri nebigu alayhi salaatu wasalaam habeenkaa shay furan ya lafdiga xadiiskaan doondoonaya ha waa kan wuxu uhi nebigu sida muslim ku taalla min xaysu abi hurayra kabdu laaniya wa awkiu lasqiya fa ina fi sanati sanada waxaa ku sugan laylatun habeen yanzilu fiiha daa-un xanuun soo dego laa yamuru biinaayin xanuunkaasi ma soo marayo habeenkii weel laysa calayhi khitaaun aanay waxba saarnayn iyo walaa siqaaun shay aan daboolnayn toonna laysa calayhi wikaaun ilaa xalla fiihi dalika albalaa min dalika albalaa ilaa xanuunkaa wax kamid a dhexdiisa ku hara buri nab alay salatu salaam dabeedna qofkii cabay ama wax ku cunay wuu qaadaya habeenkaana lama yaqaano xikmadda ku jirtana ilaahay baa yaqaana sidaa awgeed waa inaad ku dadaasho culimadu waxay dhahan xikamka ku jira waxaa kamid ah kow dee qofkii horta laga ilaalinayo wabaa iyo xanuun iyo caafimaadkiisa la ilaalinayo ta labaad iyadoo shadaatiin laga ilaalinayo ta saddexaad iyadoo nijaasaadkii laga ilaalinayo ta afraad iyo iyadoo xasharaadkii iyo waxyaabaha ama barambaraha ha noqoto ama qoraanjo ha noqoto ama keyrkaad ha noqoto iyadoo laga ilaalinayo cuntadii iyo biyihii inay ku dhacdo waa kaa adabtaa in lagu dadaalo wayuu k wuxuu yihi sheekhu waynu ku khatimaynaa wakariha axmedu axmed wuxuu karhay gasla alyadi liacaami in cuntada in marka cuntadii la cunayo la bilaabayo in loo in la maydho cuntadii cafwan in la maydho gacantii waqad warada fi lkhabari maanta halmaankaygi baatay wuu batay halmaankaygi maanta wakariha axmedu axmed wuxuu karhay gasla alyadi in gacantii la maydho liacaami cunto cunitaankeed loo maydho waqad warada fi lkhabari khabarkii waxaa kusoo arooray gaslulyadi in gacantii loo maydho lahu cuntada waxa weeyaan cunitaankeeda in loo maydho khabarka kusoo arooray ee sheegaya barakatu acaami alwudu'u qablahu walwudu'u bacdahu barakada tacaamka waxaa ka mid ah inaad markaad bilaabaysana gacmaha maydho markaad waxa weeyaan dhamaysana gacmaha maydho xadiiskaasi ma ansixino nebiga sal alla alay waslam kama sugna sidaa awgeed bay culimadu waxay isweydiiyeen ma la maydhayaa gacmihii mise lama maydhayo ma la odhanaya waxaa sunna oo mustaxaba in la faraxasho farxalku waa mustaxab saa ma la odhanaya selafku waxay yidhaahdeen oo ay tilmaameen inaanay mustaxab iyo sunno ahayn qofku haddii aanu ku ogeyn gacantiisa wax nijaas ah aanu ku ogeyn inaanay mustaxab ahayn oo sunno ajar laga helayo aanay ahayn waadix ya ikhwaan laakin hadduu qofku caadatan isaga maydho dee wax dhibi kuma sugna ee shay taqaruba oo ilahay loogu taqarubayo ma tahay baa laga hadlaya waadix ya ikhwaan ayib waqad warada fi lkhabari qaslulyadi lahu khabarkaasina waa daciif kusoo arooray rasul waxaa soo waxaa cabdillahi bn cabbaas wariyey sida ku sugan muslim inuu nebigu sal allau alay wasalam suuliga galay dabadeedna markuu suuliga kasoo baxay cunto loo keenay dabeedna ay nebiga ku yidhaaheen dee ma gacmaa maad meydhan ama waad maad weysaysan deednana wuxuu ku yidhi uriidu an usalli faatawada oo maxaa mainan tukadaan doonaya maxaan weysaysanaya a dabeedna nebigu alay salatu slam iska cunay culimada qaarkood oo yidhi in gacmaa la maydhaa waa waxa weeyaan waa mustaxab maaha oo imaam axmed ka mid yahay wuxu uhi waa min ficli lcaajib ha dadka caajimta ah ee waxa weeyaan maaragtay ayaa sameeya soomad garan marka calaa kulli xaal culimadu waxay yidhaahdeen waxa weeyaan saxiix waxa wey anahu laa yustaxab inaanay sunna ahayn la ohan war waxa sunna in gacmaa la maydho sunna ma aha ajar laga helayo laakin waa caada waxa un un ay laga maarmaanta inaad gacmahaaga maydho markaad nijaaso ku ogtay ama haddaanad ku ogeyn haddaad gacanta iskala gasho adoon maydhin wax dhiba kuma sugna culimadu le marka maxaynu leenahay ghasllyadayn waa shay mubaaxa qofkii sameeyaa laa xaraja calayhi qofkii ka tagaana laa xaraja calayhi a waxaynu ka hadlaynaa sunno ajar laga helayo ma tahay hadhowta horan xuseen faraaid wuxuu yidhi a gacmaa in la maydhaa maba banaane cuntada meeshaad kasoo gaadhaba sudsa u qabo la waxaynu ka hadlaynaa mas'alo sunno ah oo ajar laga helayo ma tahay mise maha wuxu uhi sheekhu walacalahu waxaa laga yaabaa imaamu axmed ma saxa cinda axmed xadiis walacalla waxaa laga yaabaa xadiiska ma saxa cinda axmed inaan axmed agtiisa ansixin waa runtii mu ansixin agtiisa a marka waxa weeyaan gaslu lyadayn qabla acaam wladi yadharu bu uri shaarixa kitaabka aleyh wladi yadharu waxa weeyaan sheekh cabdillah ibnu salix alfawsan a wladi yadharu wallahu aclam أن مسألة غسل اليدين قبل الطعام ليس بمسائل العبادات إذ لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يختلفون في هذا فمنهم من عنده كراهة شديدة إذا حضر مناسبة من المناسبة وصافح الناس لم تطب نفسه لم تطب نفسه حتى يغسل يديه بالماء والصابون ومنهم من عنده تسامح فلا يطرأ على باله غسل يديه قبل الأكل ولا ريب أن غسل اليد قبل الأكل أقرب إلى النظافة والنزاهة وأما كون غسل اليد من فعل العاجل فعلى فرض ثبوته لا يكون دليلا على النهي من الغسل لما تقدم والله أعلم مركب صلاة إخواني مم. ويستحب برشاو حديث ويستحب نعم في شيء ويستحب وحا مستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا halkaa waan bedeli doonaa lafdiga aan ku bedelayo fiirso wayustaxabu tacjiilu gasli lyadi min azuhami tajiil taxwiil baad ku bedelaysa wayustaxabu tacjiilu gasli اlyadi min aلzuhami وعند النوم أشد استحبابا فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام وعلى شيخ ويستحب وحا سنة تحويل غسل تعجيل غسل يدي تحويل بقى قرأ لكن هو تعجيل وانا سيدا وشاء وماركت ويروى صواب شيخي عالم قال له رجل عبد الله بن عقيل شيخ الحنابلة سيدات ايا صحب ولمركي كتاب كان قد الاخريين تحويل واقلات ويستحب وحا مستحب السنة تج- تعجيل غسل يدي gacantaada inaad maydho inaad dedejiso minazuhaami subaga iyo dufanka inaad ka maydho wa cinda nawmi markaad seexanaysana ashaddu istixbaaban waa sunanimadeedu way sii daranta faqad wareeda waxaa soo arooray altaxdiiru digitaan minhu arrintaa laga digay inaad iyadoo faraagu subag leeyihiin seexato ama dufan liajli lhawaami waxaana loo diiday hawaamka iyo maaragtay xayawaanaadku inaanay ku dhibin darteed Ha. halkan sheekh wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa sheekhu halkan masalo mas'aladuu tilmaamaya waxa weeyaan maba inaa inay qofka muslimkaa la faray markuu cunto dufan la cuno ee intaanu seexanin inuu maydho gacmihiisa oo ka nadiifiyo si aanay hawaamka iyo waxa weeyaan xayawaanaadku iyo bahaluhu aanay u dhibin nebigu wuxuu uhi idaa akala acaam idaa akala axadukum طacaaman markuu midkiin cunto cuno falaa yamsax yadahu yaanu gacantiisa ku masixin min dilya wixii lamida xataa yalcaqaha ilaa uu muudsado aw yulciqaha ama cid muud muudsiiyo ha ma garatay wuxuu yihi saxaabada rasuulku ra'aytu rasuula allahi sal sl yaakulu bialaati asaabic nebi maxamed baan arnaa saddex farood wax ku cunaya fa idaa faraqa markuu ka faaruqana lacaqaha waxa weeyaan maaragtay leefaya ابن حزم وحيري وما سقط من الطعام ففرضه أكله ولحق الأصابع بعد تمام الأكل فرض ولحق الصحفة إذا تم ما فيها فرض طيب xikmadda ku jirta maxay tahay mas'alada nebigu inuu diiday waxa weeyaan inuu qofku ku seexdo farihiisa isagoo dufan leh xikmada ku jirta waxa weeye nebigu wuxu uri sal alla alay sida abu hureyra wariyey maanaama ninka seexda wa fii yadihi kamarun iyadoo gacantiisa uu ku sugan yahay dufan walam yaksilhu aana mayrin fa asaabahu shayun gacantii wax kaga dhacaan falaa yaluumana ilaa nafsahu nabi sal naftiisa mooye cid kale yaanu canaanan dudaxaya waan ku cuno sudsi kuu qabto ya wuxuu adigii dufankaagama idin moodo maaragtay cunta ya walihaada qofk isagoo afkiisu dufan leeyahay iyo waxa weeyaan somalida waxa hebel ha halkaa caana ka jidha bay dhahan sooma ama ka marta marka waa inuu iska ilaaliyo waa inuu iska jiro oo maaragtay aanu bahalaha naftiisa ugu yeedhin waayo qofku markuu hurdo dee wa naftiisa wuxuu ka og yahay ma jirto halkaasi maanta ku dayaynaa berina waan wadi doonaa kitaabka inta hadhay subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk halkan su-aasha laygu weydiinayo waxa weeyaan gudninka fircooniga ma banaay walaalayaal anigu masaladan ka hadlay waxay ahayd in gudniinku shay mashruuca uu yahay laakiin gudninkeebaa mashruuca kii sharcigu faray baa mashruuca gudnin gudninka fircooniga waa muxaram ma banaana laakiin gaalo fircooniga way ku dhuumanaysaa gudnin oo dhan bay mamnuucayaan waadix ya ikhwaan tayib haddaad labada tafaasiishooda rabtana dee ciddii samayseed weydiinaysa mutafaashiida ma haye ayib waxa kale oo halkan ku qoran su-aal odhanaysa halkan waxay ku saabsan tahay masale ku saabsan timaha wax guurinaya hadduu qofku isticmaalo ka waran aan gaadho masaladana waxay walaashan i weydiinaysaa ma banaan tahay alcaabta maaragtay rashka ah maaragtay wax ay ay ama wax ka dhacaan ama yani caruurta ciideynka iyo wixii lamida loo iibiyo in loo iibiya ma banaanta alcaabta rashka ah ama rasaasta lagu gurayo ee iscaajka iyo argagixinta keenaysa in caruurta loo iibiyo maha qofkii inuu iibiyana maha marka iscaaj badan ayaa ka dhasha waxaa ka dhasha inaan tarwiic iyo argagixin waxa weeyaan marka inaan awlaadda loo iibin ayaa fiican oo alcaabka fiican loo iibiyo su-aashan waxay sheegaysaa ninku sodohdii mad madaxa ma ka dhunkan karaa aan su-aal idin weydiiyo hooyooyinkan ma madaxa ma ka dhunkanaa waa fiicantin haddaa hooyooyinka madaxa ka dhunkantaan laakin rasuulka sala allahu alay wasalam waana wax fiican rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxu uhi aljanatu taxta esh cid gamadaa waalidkii ka dhunkatay ma idinku jirtaa waa naadir axad saalixiinta kamida waxaa laga sheegay inuu waalidkii maalin kasta labada gurmood ka dhunkan jiray deedna hooyadu waa naxariis badanta moogta ay tiri hooyo dee labadayda gacagood ha dhunkanine madaxa iyo meelaha kale iga dhunko deedna uu yihi nabigu wuxu uhi aljanatu taxta aqdaami lmuhaad ma qaala aljanatu fawqa ru'uusi lmuhaad waadixia kuma marka sodohdaa ninka sodohdii maxram bay u tahay soo ma miyuu geeyaa marka hadduu gacanta ka dhunkado iyo hadduu wejiga ka dhunkado iyo hadduu madaxa ka dhunkadoba ixtiraaman wax ku sugan ma jiro waadix qofka isdilama la maydhaya qoladii qoladii axkaamuljanaiska dhigtay hala weydiiyo a qofka isdila ma la maydhayaa mise waxaa la odhanaya maadaamuu isdilay lama maydhayo qofka hadduu muslim yahay naftiisa isagu uu maaragtay israaf ku sameeyo oo uu isdilo intaan ogay waa la maydhaya tani waxay ku saabsan tahay maxaa lagu ma ma banaan tahay in cirada lagu bedelo xina iyo wixii lamid a way iman doontaa masaladan masalada culamada ay aada uga hadlaan gabadho haddii aanay daahir ahayn oy qur-aan akrinayso musxafka ma taaban kartaa mise ma taaban karto in badan ba ahlulcilmigu ka hadleen masaladuna waa masale la isku khilaafsan yahay waxaan idin sheegayaa marka masale la isku khilaafana waxa fiican inaad khilaafka iskaga baxdo iskaga fogaato ha marka waxa fiican inaad qur-aanka marka waad akrin kartaa oo akrinta waxba kuma sugna laakiin musxafka markaad rogayso waa inaad shay kale ku rogto ama inaad caday ku rogto ama wixii lamida ku rogto inaad adigu la mubaashiroonin oo aad iska ilaalisid adigoo musxafka ixtiraamaya barakadu waxay ku jirtaa cuntada intii ugu dambeysay dee waynu sheegnay taa warkeeda subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk